بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيقول الله تبارك وتعالى أيشركون ما لا يخلق شيئا وهم يخلقون ولا يستطيعون لهم نصرا ولا أنفسهم ينصرون سورة الأعراف ayaa wax soo dhex jirnay aayadda boqol sagaashan iyo kow ayuu darsigu ka bilaabanayaa waxaa inoo dambeeyey aayadihii laynoogu sheegayay ilaahi subxaana watacaala inuu abuuray aadam calayhi wacalaa nabiyina asalaatu wasalaam kadibna naftiisa looga abuuray xawaa si uu ugu xasilo oo isugu degaan markii intaa la sheegay oo goboldhig ahaan laga dhigtay ayaa waxaa la sheegay marka khaladka ay galeen caruurtii aadam ka farcamay oo bini aadamka ah qaar ka mid ah kuwaasoo ilaahay hadduu ilmo wanaagsanna siiyo ballan ku qaaday inay ilaahay u mahad celinayaan ilmihii wanaagsanaa markii la siiyeyna ilahay bay subxaana wa tacaala la wadaajiyeeno kuwo kale wax ugu dareenoo kuwo la wadaagay u sameeyaan saasaa inoo dambaysa arrintii baa marka laga hadlaya ilaahay iyo addoommadiisa in wax laysugu daro oo wax la wadaajiyo waxaa la leeyahay an yushrikuuna miyay wadaajinayaan maa shay miyay alla wax la wadaajinayaan laa yakhluqu aan abuuraynin shay-an waxba aan abuurayn wa hum iyagana yukhlaquuna la abuurayo oo walaa yastatiicuuna aan kari karin lahum ayaga lafahooda nasran hiila aan u kari karin walaa anfusahum ha maydha walaa yastatiicuuna aan kari karin lahum kuwa caabuda iyaga dadka caabuda asnaamta laa yastatiicuuna ma kari karaan asnaamtii lahum kuwa iyaga caabuda nasran hiilo uma kari karaan walaa anfusahum walaa yansuruuna ma hiilin karaanoo ma hiiliyaan anfusahum nafafyaalkoodana uma hiilin karaan iyaga laftooduna waxba ma qabsan karaan way macana asnaamtana ilaahay wax ugu darayaan oo ubadkii iyo carruurtii ilaahay siiyey ay la wadaajinayaan waa waxaan waxba abuuri karin maa laa yakhluqu shay-an waxba ma abuuri karaan bal iyagaaba la abuurayba ayaga laftoodu ilahay abuuray subxana wa tacala waxay abuuraan iskaba dhaaf taasi waa dhanka dhanka kale kuwan caabudaya hiilo iyo lib ma siin karaan ayaga la caabudaya asnaamta laftooduna waxba ma qabsan karaanoo yani lib isuma hayaan yani waxa weye guul iyo lib iyaguna isuma hayaan mar haddayna iyagu isu hayninna kuwa caabudayana uma awoodi karaan waxa noocaas oo kale ad ilahay wax ugu daraysaan ood wadaajinaysa ood ilahaya ka dhiganaysa saasaa laleeyahy manaa ayib macnaha rabbi subxaana wa tacaala meelo badan buu macnaha ku cadiyay arrintaa yaa ayuha nnaasu duriba matalun fastamicuu lahu bal dhegaysta la yidhi ilahay matal iyo tusaaluu samaynaya kuwa aada caabudaysaani awood ma laha awood inaysan lahayn waxaa lagu muujiyey haddii yacni ma abuuri karaan xataa daksi wax le-eg ma abuuri karaan daksi ma abuuri karan wax kale iska dhaaf hadduu daksigaasi kala cararo waxay haysteenna kama soo dhigan karaan ilan waxbay marmarin jireen oo sanamkaa wax iska laba dhii jira daksi makhluuqaadka waa xasharaadka yarkaa wey cayayaanka yarkaa wey hadduu sanamka wax kala cararo kama dhacsan karo daksi wax leegna ma abuuri karo dacfa aalib wlmatluub waxa saasaad wax ka raadinaysaan ood ilahay wax la wadaajinaysaan subxana wa tacala saas way macnaha waxba ma qabsan karaan ayushrikuuna miyay la wadaajinayaan alle oo ma waxbay ugu darayaan maa shay laa yakhluqu aan abuuraynin shay-an waxba aan abuuri karin waxba ma abuuri karo wahum iyaga yukhlaquuna la abuuro iyagaaba la abuurayaaba walxaal hum iyaga yukhlaquuna la abuuray iyagiina waa la yani iyaguna wax ma abuuri karaan islamarkaa iyagiibaaba la abuuray walaa yastatiicuuna aan awoodi karaynin lahum iyaga aan u awoodi karayn waa kuwa caabude nasran hiilla aan u awoodi karayn waxba kama dhicin karaan cadow ugama hiilin karaan dhibaato ugama hiilin karaan waxba hiilla uma hayaan walaa yansuruuna aan hiilin karin anfusahum nafafyaalkoodana aan u hiilinayn iska dhaaf cid kale isaga sanamkee meesha yaalla haddii lagu yimaado oo in wax la yeelo laysku dayo waxba iskama celin karto naftiisa waxba kama dhici karto waxaasaad ilaahay subxana watacala garab dhigaysaano aad ku garab wadaan baa laleeyahy maanaha saas ayib sidii nabiyullaahi ibraahima calayhi salaam qisadiisaan ugu tegi doona asnaamtii waa ka yani burburiyey fajacalahum judaadan ilaa kabiiran lahum koodii ugu weynaa mooye intii kaleo dhan buu riiqay war maxaad la hadlila adiin buu leeyay war maad hadashaan maxaa afka idin hayay waxba ma qabsan karaan xataa ninkaa usoo qastay ee seefta la dhacaya ee burburinaya yaac iskama dhihi karaan waxaasaad ilaahay subxaana wa tacaala aad ku garab wadaan waxa uu soo guriyey ibnu kathiir caleyhi raxmatullah qiso cajiib ah qiso aada u cajsi badan mucaad ibnu jabal iyo mucaad ibnu camr ibnu jamuux labadaa nin oo saxaabada ka mid ah baa waxaa jiray yani mucaad ibnu camr ibnu jamuux aabihii camr ibnu jamuux baa wuxuu lahaan jiray sanam sanam buu lahaa sanamkiibay marka intay u yimaadeen ayagoo laba nin oo dhalinyaro ah baa waxay sameeyeen xaar intay marmariyeen bay madaxa u foorariyeen markaasay iskaga tag camr ibnu jamuux wuxuu u yimid ilaahiisiyo inta xaar la marmariyey haddana madaxa u fooraro oo madaxa u yaalla cajiib wuu toosiyey oo wuu dhaqdhaqay oo cadar buu mariyey oo wuu hagaajiyey oo wuu istaajiyey maalinkii dambaa intay usoo dabamareen ba waxay sameeyeen ey bakti ah iyo isagii intay isku lamaaniyeen oo isku xidheen bay ceel ka laalaadiyeen sanamkii hadduu yimaadaba waa waayo meesha ceel yani ku yaallay buu fiiriyo mise isagii eyba intay isku xidhan yihin bakti ah buu meesha ka laalaada markaasu wuxuu yidhi walle haddaad ilaah quman tahay inaan ey baktiga lagaa laalaadiyen bui wuu ka tegey sidii buu kaga dhaqaaqay oo wuu islaamay marka waa saas bini aadamka caqligiisa ma fikraay waxaan kadaata isagiiba aan waxba iska dhicin karin waxba qabsan karaynin yaan ilaahay wax ugu daraya wax la wanaajinaya wax la yaab low saas way macnaa waxba ma qabsan karaan walaa anfusahum yansuruun wain tadcuuhum ila alhuda laa yattabicuukum sawaaun calaykum adcawtumuuhum am antum saamituun wain tadcuuhum haddaad u yeedhaan asnaamta ila alhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaan inay idin hanuuniyaan haddaad ugu yeedhaan laa yattabicuukum idinma raacayaan sawaaun waxaa jin ah oo siman calaykum dushiinna waxaa ku siman adacawtumuuhum u yeedheena tugteena am amase antum idinku saamituuna kuwa aamusan yani ahaateena ama ka aamusa ama u yeedha way simanta ina aladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaani min duuni illahi alla sogi sokodii kuwaad u yeedhanaysaani cibaadun waa addoommo oo amhaalukum idinkoo kala ee fadcuuhum balbarya oo u yeedha falyastajiibuu ha idin ajiibeen lakum idinkaa ha idin ajiibeen in kuntum hadaatiin saadiqiina kuwa run sheegay alahum ma waxaa u sugnaaday arjulun ma lugaa u sugnaaday asnaamta oo yamshuuna ay ku socdaan biha iyada am amase lahum asnaamta ma waxaa u sugnaaday aydin gacmo oo yabdishuuna ay qabtaan bihaa gacmaha ay wax ku qabtaan am amase lahum ayagama waxaa u sugnaaday acyunun indho kuwaasoo yubsiruuna ay wax ku arkaan biha iyada am amase lahum waxaa u sugnaaday asnaamta aadaanun dhago oo yasmacuuna ay wax ku maqlaan biha iyada qul waxaad tidhahdaa nebigow udcuu u yeedha shurakaa'akum ilaahyadin kuwa wax idinla wadaaga kuwaad alla wax la wadaajiseen ee ilaahyada ka dhigateen u yeedha uma kadibna kiiduuni idhagra oo falaa tundiruuni ha ii sugina ha ii kaadinna waxyar waxa weeye haddaad u yeedhaan asnaamta haddaad u yeedhaan ood hanuun ugu yeedhaan laba macnaba waas waa way sheegaan mufasiriintu halkaa waa mide haddaad ugu yeedhataan inay idin hanuuniyaan ood tidhaahdaan warna gacan qabto oo na hanuuniya waanu nuunsannahay idin raaci maayaan ama ma ahee ayaga laftooda haddaad u yeedhaan ood hanuun ugu yeedhaan ood tidhaahdaan warkaalaya wanaaggan qaata oo hanuun ugu baaqdaan idinma soo raacayaan saas way maanaa ama ayagii baa loo yeedhayaa oo hanuunka lala rabaa ama iyagii baa laga codsanaya inay hanuuniyaan kuwii caabudi jira labadaa middaa doonto dheh idin raaci maayaan ayib waxaa siman marka oo isku mid ah haddaad u yeedhataan iyo haddaad aamustaan ood shib ka dhahdaan waa isku mid bal dhagax meeshaa yaalla maantao dhan haddaad ku qaylido ood ku dhawaaqdo iyo haddaad shib tidhaahdo soo natiijadu isku mid un ma natiijadu waa isku mid saas way macana waa isku midoo way siman tahay ama u yeedha ama ka aamusa maxaa yeelay kuwa aad u yeedhanaysaani waa addoommo idinkoo kala waa addoommo idinkoo kala hadday wax qaban karaan bal intaad u yeedhataan haydin ajiibeen oo haydin yeeleen waxa qabteen waa kaas abaarahan kaata naga qaadan oo ha qaadan caruurna siiya dhow haydin siiyeen caafimaadkeena dhow haydin ha keeneen bal warkaas intaad u yeedhataa waxay bixiyaan iskaba dhaafe hebelow intaad tidhaahdo hee keliya ha ku yidhaah falyastajiibuu lakum in kuntum saadiqiin nin aad kaba la'dahayba hee keliya karila hee hee keliyu karilay ma kula tahay ka badan inuu kuu qabani waxba kuu qaban maayo maba yani maqalkii horeba aaway maqalkii horeba kumaba maqlayaba hadduu ku maqlana awooddu wax ku qaban lahaa male waa addoommo idinkoo kala bal idinkaaba dhaamaan layidhi inaad idinku dhaantaan idinkan caabudayaaba dhaamo inaad dhaantaan waxaad ku garanay luga ay ku socdaan ma leeyihi maya gacmo ay wax ku qabtaan ma leeyihi maya indha ay wax ku arkaan miyay leeyihi maya dhaga ay wax ku maqlaan ma leeyihi maya hadee idinku intaa waad leedi soo idinkuma dhaantaan marka wax aad dhaantaanood idinkuba ka fiicantihiin baad wax u raadsanaysaan ood yani sad bidaysaanoo inay wax idiin qabtaad aad doonaysaan bal caqliga bini aadamku suu ufoorarsaday fiiri siduu yani waxa ufoorarsaday iyo meeshuu aaday fiiri wax adigiiba aad samaynayso ood gacantaada ku samaynayso markaad doontana aad burburinayso markii la halleeyana aad hagaajinayso adigii aad dhaqdhaqaysood wadwadaysood raraysood marna soo dejinayso waxaas idinkuba aad dhaantaan baa waxaad u raadsanaysaan baa laleey saas way macana halkaa markay marayso baa waxay yidhahdeen maxamedow haddaad dayni weydo ilaahyadan nadan ilaahyadan nadan haddaad farax ka qaadi weydo macnaheedu waxa weeye burhaantoodaa ku jiri ba dheh ilaahyadan haddaad farax ka qaadi weydo waxa kugu dhac waad ogaan doontaa taas jawaab waxaa u ah qul idcuu shurakaa'akum uma kiiduuni falaa tundiruun ilaahiyadiinoo dhan intaad u yeedhataan igu dira idhakro ishirqoola hayna ii sugina magala wax qaban kartaan aan aragno ilaahyaay kugu cabsiinay alaysa allahu bikaafin cabdahu wayukhawifuunaka biladiina min duunih waxana iyagu wax moodahayaan bay kugu cabsigelin oo kugu kuuqinayaan ee ilaahay soo addoonkiisa kuma filla marka bal u yeedho oo idhakro oo ishirqoola oo waxba ha la hadhina hana ii sugina bal inaan wax qaban karaan aan aragtayna maana saas weya wain tadcuuhum haddaad u yeedhataan in tadcuuhum haddaad ugu u yeedhaan asnaamtii ila alhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaan inay idin hanuuniyaan ama iyaguba hanuunaan laa yatabicuukum idin raaci maayaanoo muraadkiin iyo qasadkaad wadataan idin raaci maayaan sawaaun waxaa siman calaykum dushiinna waxaa ku siman adcawtumuuhum tuugteena am amase antum idinku saamituuna kuwa aamusan ahaydeena war wanaagkan weligii hadduu wax qaban karo wa kaas wixiisii rag baa qaybsaday ha ka ceshan anigu waxba yuusan qabin lakin wixiisaa cesho nin wixiisiiba dhacsan waayey adiga muxuu kugu beenin bilahi calayk muxuu kuu qaban karaa muxuu kuuma qaban kara taasoo kale macna waa cibaadun amtaalukum addoommo idinkoo kala a weeye waxbana maamulka ilahay kuma laha subxana wa tacala saas way macna ee fadcuuhum balbarya oo falyastajiibuu ha idin yeeleen ha idin ajiibeen lakum idin in kuntum haddaad tihin saadiqiina kuwa run sheegin allahuma waxaa u sugnaaday tan waxaa lagu muujinaya idinkaaba dhaamaba allahuma waxaa u sugnaaday arjulun luga miyaa u sugnaaday oo yamshuuna ay ku socdaan biha iyada am amase lahuma waxaa u sugnaaday aydin gacmo oo yabdhishuuna ay ku qabtaan biha iyada wax ku qabtaan am amase lahuma waxaa u sugnaaday acyunun indha u sugnaaday indhahaasoo yubsiruuna ay wax ku arkaan biha iyada am amase lahuma waxaa u sugnaaday aadaanun dhago oo yasmacuuna ay wax ku maqlaan biha iyada intaa maley male mid intaa midna male idinkii lahaa idinku waa ledi idinkii lahaayee dhaamay baa wax u raadsanay qul waxaad tidhahdaa nebiga udcuu u yeedha shurakaa'akum oo macnaha waxa weeye hiillo weydiista wey u yeedhadani waxaa laga wadaa hiillo intaad weydiisataan aniga igu dira ha igu hanjabine igu dira qul waxaad tidhahdaa udcuu u yeedha shurakaa'akum u yeedha kuwa wax idinla wadaagay ilaahay aad wax la wadaajiseen ilaahyadiinna u yeedha oo aniga igu dira uma kadibna kiiduuni idhagra oo ishirqoola oo falaa tundiruuni ha ii sugina waxba ha ii kaadinina waxbana ha iskula adine waxaad doonta samayn waxaad samayn kartaa oo nebi maxamedow yaad isku hadlaynaysaa keligaa baa tahay waa su-aal nimankan yani odayaasha iyo madaxdan iyo bulshadan iyo asnaamtooda iyo markaad leedahay kulligiin kulma waxba hela hadhina yaad isku hadlaynaysa waas ina waliyii aniga arrinkayga ka gacanta ku hayaay allahu alla wey alladii kaasoo nazla dejiyey alkitaaba kitaabka dejiye wa huwa isaga ayaa yatawallaa tawaliya alsaalixiina saalixiinta arrintoodana isagaa tawaliya waaladiina kuwa tadcuuna aad baryaysaan min duunihi alla sokadiisa kuwaad baryaysaan ood u yeedhanaysaani laa yastatiicuuna ma kari karaan nasrakum hiiladiina walaa anfusahum nafyaalkoodana yansuruuna kuwa u hiilin kara maaha wain tadcuuhum haddaad u yeedhaan ila alhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaanna laa yasmacuu maba maqlayaan wa taraahum waxaad arkaysaa yanduruuna iyagoo fiirinaya ilayka adiga ku soo fiirinaya walxaal hum iyagu laa yubsiruuna ayna waxba arkayn sidaas weye macnaha nebigu sal alay wasalam wuxuu ku tiirsan yahay allah subxana wa tacaala ilaahay baa igu filan oon tala saaranaya oon ku xidhna arrinkaygana gacanta ku haya ilaahay mar haddaan ku xidhnahayna sanam iyo dhagax meesha la taagtaaga ka cabsan maayo saas maana nin ilaahay ku xidhan cid kale kama cabsan oo rabbi yani waxa weye ku kalsoon oo talada u dhiibtay oo si dhab a u rumaysani sanam iyo dhagax iyo wadaad qabri ku jira iyo awliyo duusha doona kama cabsanay waxbaa lagugu salidiy waxbaa lagugu sii dayn iyo adigoo dhan baa lagu kala fiiqi iyo caruurtaa lagaa geliyo xaaskaa lagaa geliyo gurigaa lagaa kala tuuri warkaas war jira maa ilahay ma ku xidhanta ilahay haddaad ku xidhanta ninaa ka cabsan saas maana haddaadan ilahay ku xidhnayn mudutuul kasta waad ka cabsan mudutuul xataa waxa waxba ahayn waad ka baq laakiin rabbiga haddaad ku xidhan tahay ina waliya allahu aladii nazla alkitaab saas waa u tegi doonaa ambiyada sida nabiyullahi huud iyo keyrkiiba markii sidaasoo kale loogu hanjabo oo yidhaahdaan ilaahyadannadaa dhib ku gaadhsiin doona ilahay baan anagu ku xidhnahay waxaa doontaan soo daayuu ley saas ruuxa muminka saasa la doonay quwad kaleto u ka cabsan mayso quwad gaalna ka cabsan maayo mid wax ugu mooyo waxba ka jirna ka cabsan maayo ilahay buu ku xidhaya subxana watacala allaha malakuutka iska leh oo maamula kaasaa ku xidhna mu'min saalixiinta iyo dadka wan wanaagsanna ilaahay isagaa arrintooda gacanta ku haya hadday horreeyeen iyo hadday dambeeyaanba saalixiinta arrinkooda ilahay baa gacanta ku haya mar hadduu ilaahay gacanta ku hayana ilahay subxana wa tacala sida maslaxad iyo danta ugu jirto yuu rabbi ku maamulaya kuwan aad baryaysaan aad caabudaysaan alla sokadiisa idinma hilin karaan ayaga naftoodana uma hiilin karaan waa tii hore oo kale lamid tii hore waxay ahayd yani waxa weeyaan tii hore waxay ahayd laa yastatiicuuna lahum nasrahum haddana nasrakum baa layidhi idinka la ydinla hadlayo hiiladiina ma awoodaan iyaguna isuma hiilin karaan haddaad ugu yeedhaan hanuunka oo kaalaya la hanuuniya aad dhahdaan ama kaalaya idinkuba hanuuna aad tidhaahdaanna idinma maqlayaan tii hore maxay ahayd laa yattabicuukum idinma raacayaan tanna idinmaba maqlayaan way tanaa kasii xeeldheer idinmaba maqlayaan saas way macnaha yani waxay la mid tahay in tadcuuhum laa yasmacuu ducaa'akum walaw samicuu ma stajaabuu lakum haddaad u yeedhaan dhawaaqiina maba maqlayaan hadday maqlaanna waxba kama qaban karaan hadday maqli lahayen xataa waxay wax ka qaban karaan ma laakiin waxaaba taa ka horaysaba idinmaba maqlaya ciidanku maqlin muxuuba qabanba manaa saas waxaa la yidhi markaa kadib wataraahum yanduruuna ilayka wahum laa yubsiruun waxaad arkaysaa ayagoo ku fiirinaya waad arkaysaa ayagoo ku fiirinaya lakiin waxba arkayn waxba ma arkaan macnaha asnaamtooda sidii makhluuq oo kale u samaynayaan sida waxay u samaynayaan nexlayd oo kaleeto markaasay indho u samaynayaan oo dhago u samaynayan waa sanamkii sanamkii indho buurbuuran bu leey markuu hor taagan tahay waxaad moodaysaa inuu inuu ku arko maxaa yeele indho sawiray u sameeyeen wa taraahum yanduruuna ilayka way ku fiirinayaan wahum laa yubsiruun lakin waxba ma arkaan ya waa sanamka hadda maarata meelaha guryaha yaaryaalo kale soo mara indhuu leeya qaarkood markuu saa kuu safiray waxaad leedahay malaa wuuba ku arkaa baad isleedahay sooma haddana maca dalika xaqiiqadu waxay wahum laa yubsiruun waxba ma arkaan saasay aayaddu ka hadlaysa waa dhagax uun inna loo qoray oo loo sameeyey lakin waxa ma arka inuu ku fiirinaya lakin waad moodi wey macana saas weya ina weliyii aniga weligay arrintayda cidda gacanta ku haysa een tala saarani allahu alla wey alladii kaasoo nazla dedejiyey alkitaaba kitaabka soo dejiyey waa qur-aanki wa huwa isaga ayaa yatawallaayaa tawallaa ayaa yatawallaa tawalliya oo gacanta ku qabta arrimahooda asaalixiina saalixiinta isagaa tawalliyo rabbi baa u hiiliya subxaana wa tacaala waladiina kuwa tadcuuna aada baryaysaan min duunihi alla sokadiisa laa yastatiicuuna ma kari karaan nasrakum hiiladiina ma kari karaan inay idin hiiliyaan walaa anfusahum nafafyaalkoodana yansuruuna kuwa u hiilin kara ma ah naftoodana uma hiiliyaan oo awood ay ugu hiiliyaan male wain tadcuuhum haddaad u yeedhaan ila lhudaa hanuunin haddaad ugu yeedhaan inay idin hanuuniyaan laa yasmacuu ma maqlayaanba hadalkiin iyo dhawaaqiin wa taraahum waad arkaysaa yanduruuna iyagoo ku fiirinaya asnaamtii ilayka xaggaaga iyagoo kusoo fiirinaya walxaal hum iyagu laa yubsiruuna ayna waxba arkayn khud ilcafwa wamur bilcurfi waacrid can iljaahiliin khud qaad alcafwa cafiga qaado baa li nabiga sal alay wasalam wamur amar bilcurfi wanaaga samahana amar oo dadka far wa acrid jeeso can iljaahiliina jaahiliintana iskaga jeeso waima yanzaganaka haddii uu ku waswaasiyo min ashaytaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid wax waswaasinay hadduu ku fasaadiyo oo uu ku diro fastacid magangal billaahi ilaahay magangal maxaa yeelay inahu isaga ayaa samiicun midka maqalka badana baryadiina caliimun oo axwaashiinana ogaanshaha badan khud ilcafwa aayadani rasuulka sal lay slam baa waxaa lagu leeyahay cafiga qaado waxaa laga wadaa laba macnoba waa suurtagal in laga wado fudaydka qaado alcafwu huwa sahlu waa la dhihi karaa oo dadka fudayd kula dhaqan arrimahooda waxbaha isku kalifa hoosna waxba hausii baarbaarin fudaydkaas qaado oo dadka fudaydka kula dhaqan mucaamalada dadkii adiga idin dhex maraysa fudayd ha ku dhisnaato ama mehe waxaa tidhahdaa khudil cafwa cafigii baa laga wadaayo waxay soo degaysaa aayaddu xilligii nebigu maka joogay marka gaalada dhibka kaa soo gaaraya ha ka ficil la qaadanina iska cad dadka dhibka ay ku gaadhsiinayaan iska cad isaga dulqaado wa'mur bilcurfi wanaaggana far oo shayga shareecadu wanaaggiisa ay sheegtay oo wanaaggiisa la yaqaano kaana dadka far daacadoo dhan baa soo gelaysa tawxiidkii baa soo gelay faraa'idii waajibaadkii diintaa soo gelaya wanaaggana dadka far baa lay nabiga sal lla lay slam jaahiliintana iskaga jeeso jaahiliinta waxaa laga wadaa waa dadka yacni caqliga fudud ama meehe dadka xumaanta kugula kacaya iskaga jeeso saas maana hala qabsanin hala ficiltanin hala caytanin maxaa yeelay haddaad nin jaahilahoo yacni ama caqli fudud ama kugu gardaroodayba haddaad la ficiltanto isagii oo kalaad noqoni waxba hala murmin hala murmin hala la qabsanin ka dhaqaaq maxaa yeelay jawaabta uu leeyahay waa inaad iskaga dhaqaaqo haddaan laakiin ninkii tacbaanka ahaa ee yani waxa weeyaan aan dadnimada rumayn intuu jidka kugu qabsado aad la ficiltantood la dagaalanto adigii sharafta lahaa soo sharaftaadii baabii mayso waacrid can iljaahiliin jaahiliinta noocaas oo kale iskaga jees waxba ha ka soo qaadi way macana saas weyaan walaqad amuru cala alladiina yasubunii inkashaacibka ah min xun oo caayayaan soo marayaan markaasaa waxaan leeyahay buui ima uqseeyo cid ninkuu caayayo aniga maba ahad jawaabtiisu waa saas anigana ima jeedid mana iska badhaaf dan haka gelin mana waacrid can iljaahiliin waxaa kaloo soo gelaya dadka xataa muslimba ha ahaadee dadka xumaanta kugu samaynaya kugu khaldamaya ha ka ficil la qaadanin oo ha ka goosanin iska cabi saana waa suurtagal kadib markii taa la yidhi bini aadamka khaladka kaaga yimaada daawadiisu waxa weeyaan inaad u dulqaadidood cafido waa bini aadam hadduu yahay laakiin xadgudubka kaaga imaanaya shaydaanka shaydaanka xadgudubka isaga kaaga imaanaya isagu sasab iyo dulqaadasho midna ma lehee wa imaa yanzaqannaka min ashaytaani nasqun fastacid billahi isaga ilaahay ka magan gal oo dagaal adag la gal aayadani waxay ka mid tahay saddex aayadood waxaa lilaha saddex meelood bay sidan oo kale kusoo aroortay oo laysdaba dhigayo khalad hadduu bini aadam kugu sameeyo u sabir oo u dulqaado shaydaan xaggiisa hadduu kaaga yimaadana ilaahay ku cararoo magan gal isaga mujaamala male yacni sasabidna male u dulqaadashana male shaydaan maxaa yeelay halaagaabu ka shaqeynayn wax kalu ka shaqeyn isaga marka ilaahay magangelyadiisa ku carar bini aadamka laakiin khalad hadduu kaaga yimaado u dulqaado oo ixsaan iyo samafal u samey kii kugu khaldamay isaga laftiisa u samafal maxaa yeelay yani waxa weeye markaa waxaa ka dharanaysa isaga laftiisa inuu isla yaabo bini aadamku intooda waxoogaa karaamadu ku dambayso haddii uu ruuxii uu kugu khaldamay aada wanaag u samayso wuu isla yaabaya faida aladii baynaka wa baynahu cadaawatun kaanahu waliyun xamiim markaa waxba isu bedelayaa saaxiibkaabuba noqon isagii baa isla yaabaya oo soo noqonaya oo ku jeclaanaya oo waa isbedelaya laakiin shaydaanku taama isku bedelaa maya isaga xaaladiisu waa dagaal ilahay inaad u cararta wy maana saas weyaan aayadan iyo aayad kaloo ku imaan doonta fi suurati lmu'minuun iyo mid kaloo ku imaan doonta suuratu fusilat saddexdaa meelood bay qur-aanka ka soo arooray oo bini aadamka khaladkiisana la leeyahay ha loo dulqaato shaydaanka xadgudubkiisana leeyahay ilahay ha looga cararo saas wey maana wain wuxuu yihi rabbi subxana wa tacala khud qaado alcafwa cafiga qaado wa'mur amar bilcurfi wanaagana amar shayga wanaaggiisa la yaqaanana amar oo daacada ilahay wa acrid jeesa nebiyo can iljaahiliina jaahiliinta iskaga jeeso kuwa xadgudubka la imaanaya ama gaalaha noqdeen ama kuwa kaala ha noqdeen ka jeeso waimaa yanzaqannaka nasqiga asalkiisa waxa la yidhahda neefka xoolaha markaad kaxaynayso xoolaha marka la kaxaynayo oo neefka xoogaa socodka gaabiyo ushaa lagu gujiyaa usha ayaa meelahan meelahan macnaha waxa weeye goljileeda baa usha saa looga gujiya si uu macnaha waxa u dhaqaa nasxiga asalkiisa kaas abala gujintaas abala waxaana laga wadaa hadduu ku fasaadiyo ama ku waswaasiyo shaydaan oo uu kugu xambaaro isku dayo inuu xumaan kugu xambaaro xumaantu kugu xambaari karo waxaa ka mid a masalan cagsiga qaada hadda lagu yi cagsigii buu kuu diidaya jaahilka iskaga jeesaa lagu yi ha ka jeedsanin wuxuu la caraatan buu kuleeyay la caraatanoo la caysanoo la ficisan buu kuleeyay hadduu shaydaan waswaaskiisa isku dayo ilahay ka magan karta waima yanzaqannaka hadduu ku waswaasiyo ku fasaadiyo min ashayaani shaydaanka xaggiisa nasqun mid wax waswaasinayo o fasaadinaya fastaciz magangal billahi ilahay magangal maxaa yeelay inahu alla samiicun midkii maqal badan weye ducadiina iyo magangelyadiinu maqlaya caliimun midkii cilmi badan weye xaaladihiinana ilahay subxana watacaala yani waa ogaansho badan yahay marka ilahay magangelyadaasa isaga lagaga xirsixidhaa xirsixidkiisu waa inaad ilahay magangasho subxana watacala nabiga sal lay slam ayaa wuxuu arkay laba nin oo caytamay laba nin oo caraabtamay oo mid ka midu aad intuu u xanaaqsan yahay yani ay xididadii dhuuntu ay kaceen markaasaa nabigu wuxu uhi sal lay waslam waxaan ogahay kelima hadduu yidhaahdo waxa hayo oo dhan ka degi lahaa acuudu billahi min ashaytaan rajiim ninkii baa loo tago waxa la yidhi war sidaa dhe war nabigu saasuu leeyahay saan markaasuu yidhi abiya junuun war waxaad sheegaysaa maanta miyaa waalahay acuudu billahi min ashaytaan rajiim dheh macay ma nin waaran baa saasuu leeyahay haddana sida waa saas mid yani aada u xanaaqsan dad war shaydaanka iska naar war miyaa waalan nahay buu kuley war ma waalida shaydaan baa ku watay acuudu billahi saas haddaad ilaahay magan gasho ood rabbi subxaana wa tacaala isu dhiibto shaydaanka ilahi waa kaa qaban ilaa caradu shaydaan bay ka timid hadduu shaydaanku acuudu billahi haddaad kugu dayn weydo weysayso haddaad taagan tahay fadhiiso haddaad fadhido seexo si yani waxa weye caraday kaaga babaado maxaa yeelay carado wuxuu doonayaa intuu garaadkaagii iyo garashadaadii uu daboolo inuu balaayo ku geliyo bil inaad samayso yani in afkaaga wax ka soo baxaan oo xumaan iyo dembi ah wuxuu doonaya inuu kaa shaqayso saas way maana fastacid billah inahu samiicun calim ina aladiina itaqw ida masahum taa'ifun min ashayطani tadakaruu faida hum mubsiruun ina aladiina kuwa itaqw cabsado oo rabbi ka cabsadaayay idaa goortii masahum uu taabto taa'ifun ku wareega oo min ashayطaani shaydaan ah tadakaruu way xusuustaan oo faidaa markaaba hum iyagu mubsiruuna waa kuwa arkaya wa ikhwaanuhum walaaladood ikhwaanuhum walaaladood oo insiga wakhwaanuhum damiirkeedu wuxuu noqonaya shayaaiinta shayaaiinta walaaladood oo insigii ah insigii raacsanaa iyaga yamuduuna shayaaiintiibaa siyaadinaya hum walaalahoodii insiga ahaa waxay u siyaadinayaan fil ghayi habowsanaantii iyo baadinimada dhexdeeday u siyaadinayaan uma kadibna laa yuqsiruuna ma gaabinayaan ma gaabinayaanoo xumaantii ka gaabin maayaane way kusii fogaanayaan way maana dadku waa laba qaar ilaahay bay ka cabsadaan oo rabbi bay iska jiraan cabsi ilahay baa qalbigooda ku jirta kuwaasi markii mid wareego oo shaydaana markuu taabto oo uu ku taabto matalan inuu ka cadhaysiiyo uu ku taabto matalan inuu matalan galo oo suuxiyo uu ku taabto inuu dembi damacsiiyo oo qalbigiisa dembiga jacaylkiisa geliyo uu ku taabto dembigiiba inuu ku rido shaydaan hadduu ruuxa ilaahay ka cabsado uu ku taabto ou taabtahay markaaba way isxusuustaan dadkaas fa idaa hum mubsiruuna markaa way arkayaan saas maana waxay isgartaan markiiba inuu shaydaan usoo dhuuntay markaasay ku baraarugaan xaaladda halista markaa kadibna way ka noqdaan saas maana kuwo kale ayaga jira oo shaydaanka walaalala ah walaalahood weeyaan baa layidhi shayaadiintay walaala yihin say walaala ku yihin iyagay raacsan yihin ayagay raacsan yihiinoo jidkoodii bay hayaan kuwa noocaasa shayaadiintaa u siyaadinaysa baadinimada dhexdeeday u siyaadinaysa kadibna ka gaabin maayaan ama shayaadiintii baan ka gaabinaynin lumintooda oo wakti walba ku mashquulsan ama ayaga laftoodii markii baadinimada dhexdeeda ay u siyaadiyaan laftoodii baan kusii fogaanay markaasayna ka gaabinaynin inay xumaantiisii siyaadiyaan maana saas weyaan dadku waa labada danna way isgartaan oo shaydaanka way garaan markuu shaydaan soo galo danna isma garanayaan siduu u wato maalinba maalinta ka dambaysu xumaan cusub buu sii gelinaya maana ina aladiina kuwa ittaqow cabsaday idaa goortii masahum uu taabto daa'ifun mid wareega oo min ashaydaani shaydaanka shaydaan ka mid shaydaan oo min ashaydaani ah oo shaydaana mid wareego oo shaydaanihi markuu taabto oo uu qalbigooda waswaasiyaa laga wadaa tadakaruu way xusuustaan way isgartaan xaaladay markaba fahmaan faidaa markaaba hum iyagu mubsiruuna kuwa arkaya wey maxay arkayaan waxay arkayaan ilahay cadaabkiisii ciqaabtiisii dembigay galeen bay arkayaan way baraarugayaan way ka noqonayaan marka wa ikhwaanuhum shayaaiintu damiirku dhaqan baynu leedahay wa ikhwaanuhum shayaaiinta walaaladooda insigii ihi yamuduuna shayaaiintiibaa siyaadinaya hum ikhwaankoodaa insiga ah waxay u siyaadinayaan fi lghayi habowga dhexdiisa baadinimada dhexdeeday u siyaadinayaan oo fa umma kadibna laa yuqsiruuna ma ay gaabinayaan yaan gaabinaynin shayaaiintiibaan ka gaabinaynin siyaadada ay ku wadaanay xumaanta usii siyaadinayaan ama maahe kuwii la baadiyeeyey ee insiga ah baan xumaantii ka gaabinayn oo iyagaa lasii siyaadsanaya markii la lumiye kadib maana saas weyaan waxay la mid tahay alam tara ana arsalna shayaaiina cala alkaafiriina tauzuhum azza soo maaragtid murmile subxana wa tacaala inaan shaya- ku dirnay shayaaiintii inaan ku dirnay insi gaalada dushooda inaan ku dirnay markaasay dhaqaajinayaan xumaantiibay ku kicinayaan ayagaa dabada ka wada way ku qalqaalinayaan taasoo kaleeto wey macana ayib waidaa lam ta'tihim biaayatin qaaluu lawla ijtabaytaha waidaa goortii lam ta'tihim aynan u imaanin mushrikiinta waidaa goortii lam ta'tihim aadan ula imaanin nebi maxamedow mushrikiinta biaayatin aayad markaadan ula imaanin qaaluu waxay leeyihiin oy odhanayaan lawla ijtabaytaha hal najtabaytaha maa dooratid maa dooratid ood aayad aayad maa dooratid qul waxaad tidhahdaa inamaa attabicu waan u raaci maa yuuxaa waxa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday min rabbii xagga rabbiga la iiga waxyooday haadaa kani basaa'iru waa xujooyin wax lagu arko xujooyin wax lagu kala arko wey oo min rabbikum xagga rabbigiin kadib wa hudan hanuunin weye wa raxmatun iyo naxariis liqawmin dad bay hanuuniin naxariisuin yuminuuna oo rumaynay mushrikiintu nabiga sal lay slam waxaa la leeyahay sida ay rabaan iyo mucjizaday rabaan markaadan u keenin waxay ku leeyihiin oo kaalay maadooratid adigu aayadaha mid kamida maadooratidood ilahay u bandhigatid oo keen dhahtid dad rasuul ilahay tahay oo wax lagaa maqlayo intaad aayad doorato maad ilaahay u bandhigtid ha ku siiye annaguna markaan ku kanacno ku raacno saasay leeyi ama ma ahee lawla ijtabaytahaa maadooratiood adiguba la timaadid saasi waa macno laakiin ka hora ka fiican in la yidhaahdo intaad adigu aayad doon waxay ka codsanayaan waxay leeyihiin aayad doono kadibna ilaahay weydiiso aayadda ha naloo keeno waxaa la yidhahdaa ugu jawaab anigu wixii laii waxyooday uma raaca aayad keenitaankaygu hawshayda maaha aayad keenitaankeeda aniga hawshayda maaha shaqadaydu waxa weye wixii laguu soo laii soo dhiibay ee la ii waxyooday uma raaca haddaad mucjizo doonaysaanna xujooyin wax lagu arkaayo waa kuwan haadaa basaa'iru min rabbikum maxa laga wadaa waa qur-aanka oo qur-aanka mucjizada ka weyna xagee weyn xagee uga imaan mucjizo qur-aanka ka weyn ayagu miday samaysteen oo buuro magaalada laga durkiyo iyo ila durdura iyo samada wax nagaga soo dejiye waxa wey waxay rabaan laakiin mucjiza waata hadday qancinayso qur-aankan haadaa basaa'iru min rabbikum waa mucjizooyin wax lagu arko oo xaqa iftiiminaya oo iyaga laftoodu garanayaan inay xagga ilahi ka timi subxana wa tacala laakiin niman xaq doona maaha saas hanuun iyo naxariis dadka rumeeya ayuu u yahay ay qur-aanku u yahay wa idaa goortii lam ta'tihim aadan ula imaanin nebiga mushrikiinta biaayatin aayad markaadan ula imaanin qaaluu waxay leeyihiin qaaluu waxay odhanayaan lawla jtabaytaha qaaluu waxay yidhaahdeen waxay dhahay labada lawla jtabaytaha maad dooratidood mid dooratid aayadaha mid ka mida maad xulatid oo dooratid ood markaa ilaahay weydiisatid ha keene qul waxaad tidhahdaa inamaa attabicu waan u raaci anugu maa yuuxaa waxa la waxyooday ilaya aniga la ii waxyooday min rabbii xagga rabbiga la iiga waxyooday waxyigaa ilaahay igu soo dejiyay baan anugu raaci laakiin aayadii codsigiinu ilaahay baa iskale aniga tayda ma hawshayda ma haadaa kani haddaad aayad doon tihiin iyo waxaa idin qanciyaay haadaa kani qur-aankaa la tilmaamaya basaa'iru waa xujooyin wax lagu arko waa xujooyin wax arkaya waxbay yani kala cadaynaya oo min rabbikum xagga rabbigin ka yimid mucjizo waaraysa oo xagga rabbigin ka timid wey wa hudan hanuunin wey iyo waraxmatun naxariisi liqawmin badad bay hanuunin iyo naxariisu tahay yuminuuna oo rumaynay laakiin dadka iimaan doonkaa unbaa ka faa'idaysa idinku laakiin iimaan doon ma tiidin wey waidaa quri'a alqur'aanu faastamicuu lahu waansituu lacallakum turxamuun waidaa goortii quri'a la aqriyo alqur'aanu qur'aankii markii la aqriyo faastamicuu dhagaysta lahu isaga oo waansituu dhag raadiciya lacallakum turxamuuna si laydinku naxariisto ayadani waxayna baraysaa aadaabta qur-aanka nimankii la odhan jiray quraysh iyo gaaladii baa waxay odhan jireen laa tasmacuu lihada alqur'aani walgaw fiihi lacalakum taqlibuun qur'aankan ha dhegaysanay war maxamed qur-aanku akrinaya yaan la dhegaysanay markuu akrinayana ku qaylqayliya ku qaylqayliya si uusan si fiican loogu loo fahmin oo loogu dhegaysanin si aduga adkaataan maxaa yeele qur-aankani hadduu qalbiyadu maqlaan oo si fiican loo dhegaysto dadka wuu saamayn si ayna bulshada ugu saamoobin markuu akrinayo ha lagu qaylqayliyo walgaw fiih saas macana saas ha yeeline qur-aanka markii la akrinayo rabbi wuxuu leeyahy subxana wa tacaala dhegaysta weliba dhegaysta keliya lama dhihina dheg raariciya le saddex baa jira maqal iyo dhegaysi iyo dheg raaricin baa kala jira maqalku waa dhawaq dhegtaada uu ku dhacdhacayo laakiin aadan dan ka lahayn dhegaysiguna shaygii waa danaynaysaa waxaa kasii xeel dheer dheg raariciya oo waxa kale oo dhan ku mashquulsanaantiisa ka baxa isaga keliyata dhegta udhig wey yani waxa wa ansituuda ayaa ka xeeldheer qur-aanka marka la akrinayo marka aadaabtaasa loo baahan yahay ama ha ahaado salaadaha lagu jiro ama meehe qur-aanku yani waxa wey iskiisaba ha loo akri ama adigu akri ama ruux kale ha akrinayo maana mufasiriin fara badan waxay leeyihin culimada salafka ka mid eh aayaddu waxay ka hadlaysaa salaada marka la tukanayo oo imaamkaagu uu salaada uu qiraa'ada akrinayo qiraa'adana uu kor u akrinayo adiguna ma'muumkiisii aatood ku xidhan tahay qiraa'ada imaamkaaga dhegayso wax kalena ha isku mashquulin akrin ha isku mashquulin faatixadana ha ahaate waxba akri soo imaamka qiraa'adiisii ma maqlaysa isaga dhegayso bas sidaasay u daliishanayaan maxaa yeele waxay leeyihiin waida quri'a alqur'aanu fastamicuu lahu dhegaysta waa la yidhi subxana wa tacala wax akriya lama dhihi sida waxaa kaloo isagana loo daliishanaya xadiidka abu muusa alashcari nabigu wuxu yhi sal lay slam muslim baa soo saaray rasuulku wuxuu yihi inamaa jucila alimamu liyu'tama bihi faida kabara fakabiruu waida qara'a faansituu imaamka waxaa loo yeelay in lagu daydo ee markii uu allahu akbar yidhaahdo allahu akbar dhah markuu wax akrinayana dhagaysta oo u dhag raariciya buu nabigu yuri sal lay slam markuu qur-aanka akrinayana u dhag raariciya sidaas daraaddeed ayaa imaamu maalik iyo alimaamu shaafici qawluhu lqadiim iyo riwaaya can imaamu axmed iyo rag badan oo culimmadii salafka iyo khalafka ka mida waxay ku tageen imaamkaagu hadduu qur-aan akrinayo qur-aanku akrinayana aad maqlayso inaadan waxba akhriyaynin salaadaada isaga qiraa'adiisa qira'a ku ah saasay ku tageen waana mas'alo khilaafiyo ilaa waagii salafka laysku khilaafsana ilaa faataxada ma la akrinayaa mise la akrin maayaa lagu muransay faataxa wixii ka soo haray iyada waa laysla ogolyahay inaan la akriyin saas maana soo imaamkaagu qiraa'adiisa ma maqlaysa faataxada waa lagu muransan yahay ma la akrin mise la akrin maayo faataxa waxa wixii ka soo haray warkeeda meel iska dhig imaamkii oo qiraa'adiisa aan maqlayo yaan birabinaas iyo birbafaad iyo yani waxa weeyaan sii akrinaya war jira maa warkaas saas maana faataxadaadi waa laisku haystaaba ma soconaysaa ma laazim baa mise laazim maa saas maana masalada marka waa masale khilaaf ku jiro kutub baa laga qoray meeshana hadda khilaafkeeda kuma soo aroorin karno laakiin aayadda waxaa daliishaday culimada yidhi ma'muumku waxba akrin maayo imaamka qiraadiisu dhegaysanay haddii ay salaadu tahay salaad qiraa'ada lala jehrayo oo imaamku kor u qaadayo la maqlayo maana saas ayib waidaa goortii quri'a la akriya alqur'aanu qur-aankii marka la akriyo fastamicuu dhegaysta lahu isaga ilan qur-aanku weynaynaya qadarin buu baahi wa ansituu dhag raariciya lacallakum turxamuuna si laydinku naxariiso u dhag raariciyo qur-aanka si fiican u dhegaysta aadaab ma aha akhlaaqna ma aha iyadoo qur-aanka la akrinaya haddana in lagu sheekaysto saas daraaddeed waxaan odhan lahaa maqaayadaha laga shirayo qur-aanka laga dahayo maqaayadaha qur-aanka laga shirayo haddana lagu cashaynahaye lagu qadaynayo lagu sheekaysanayo aadaab maaha qur-aan agtaada lagu akrinaya oo dhegaysanayso ama cajal ha daarnaada ama caadi ha loo akriyo inaad sheekaysatana aadaab maaha qur-aanka marka la akrinayo dhegaysta haddii aynan dhegaysanaynin iska damiye laakiin waan sheekaynaynaa war maa laa yacni yaan akrinayna qur-aankiina waa dhaliy meeshan ku daaray oo macnalaaan bu iska daaray waa ihaano ihaano taas maana qaar ganacsiga inay ku furfurtaan ba subaxdii haddaan ganacsiga lagu bilaabin madaxa maba barakooda hayn ha fiican tahay subaxdii daara laakiin dhegaysta oo dadka aamusiya oo dhegaysiya oyna ka ahayn ka daaya qur-aanka hay ahanaysanina واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآصال ولا تكن من الغافلين واذكر حس ربك رب قاعس في نفسك نفت على نحن هذا حسوس الله أولس تضرعا اسدلين درتب إيا وخيفة إيا وخيفة بقيت درتب أتبقس ودون الجهر إيا قرء قالد كسكو أو من القول هذا الله قرء قالد مد كسكية أو كهوسية أو هذا الله kaa ilaahay subxana wa tacala ku xus بالغدو أرورتي أرورتي إيا والآصال قلبتي ولا تكن هرأها من الغافلين كوا موك أو قلبي قوض إلهي أوها المنسية كم نقول ساسي معنا ربك أحس أو نفتا لحن هذا كويس وحال قوضا قلبك أبو إلهي أحسوس نالو عرب كاقنا إلهي كحس إيا حبنها مركا أبو حسس تضرعا إسدلين درتد آه. إسدلين أنا إسدلين يو باهي هذا موجسنا يو isdiham isdihimbihinayo yani waxa weeyaan ilaahay subxaana wa tacaala muujisanayo inaad u bacanto xus rabbi subxana wa tacaala iyo baqid darteed baqdin aad ka baqayso cadaabkiisii ciqaabtiisa aad ka baqayso qalbigaaga waxaa ku jira amur ku cadaaba amur ku ciqaaba amur balaayo kugu soo dejiya ama aakhara balaayo kugu dhacda qalbiga casibaa ku jira ta kale waxaa kaa muuqata baahi baa kaa muuqata iyo liidnaad aan ilaahay inuu isu liiday subxana watacala xaaladda ilaahay aad xusayso dikri ilahay ku jirta saasaa lagaa rabo salaad baad ku jirtaa waa ducaysanaysaa qur-aan baad akrinaysaa rabbi baad xusaysaa wahaakada waxaa la rabaa inaad muujiso liidnaan ilahay aad u baahan tahay subxana watacala saas mana wa duuna aljahri min alqawlna waxa weeye hadal aan koraynin hadal aan sarraynin ilaahay ku xus oo markaad ilahay xusayso inaad la dhadhawaaqda lala rabo arbicuu calaa anfusikum waa kii xadiidkan soo marnay wardadoo naftiina u dhimriya waxba ha qaylqaylina bu nabigu saxabada ku yidhi sal ly slam allaha aad u yeedhanaysaani wuxuu idinka dhow yahay shay walba marka rabbi subxaana wa tacaala hoos u barya oo hoos u xusa oo waxba ha la dhadhawaaqin oo ha la qaylqayliyana macno weyn ma leh meelihii ay soo aroortay shareecada in lala dhawaaqa mooye wixii intaa ka soo hadhay dikriga asalkiisa waa in la siraysto saas maana waa in la siraysto hoos loo yidhahdo yaad ismaqashinaysa waa adiga qaylqaylihay yaad doonaysaa inay ku maqlo ma ilahay soo marka mise cid kalaad la rabtaa haddaad cid kale la doonayso dhagala dhadhawa haddaad ilaahay la doonayso dikrigaagana ilaahay ma dhagala ee wuu ku maqlaya kaamana fogo waa kula jooga marka hoos u cus ilahi subxana wa tacala saasaa lagu leeya macana ayib aroortii iyo galabtii kuwa halmaasanna ha noqonin rabbi subxana wa tacala oo mog wadkur xus rabbaka rabbigaa cus fii nafsika naftaada dhexdeeda tadarucan isdullayn darteed wa khiifatan iyo baqdin darteed aad ka baqayso wa duuna aljahri iyo kor u qaadid ka sokow oo min alqawli hadal ah kor u qaadid mid ka sokeeya ka hooseeya oo min alqawli hadal ah ilahay ku xus bilguduwi aroortii iyo walaasaali galabti galabyaashii macnaha walaa takun hana ahaanin min alghafiliina kuwa moog ila alla subxana wa tacala ha noqonin halmaansan ina aladiina cinda rabbika ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaaday oo malaa'igtiisa malaa'igta ilaahay agtiisa ahaaday laa yastakbiruuna isma weynaysiiyaan can cibaadatihi ilahay cibaadadiisa iskama weynaysiiyaan wayusabixuunahu ilaahay ayay nazahaan walahu isaga ayayna yasjuduuna u sujuudaan ayib innaga waxaa layna leeyahay kuwa idinka fiican oo ilaahay malaa'igtiisa oo ilaahay agtiisa joogaayay cibaadada ilahay iskama weynaysiiyaan iyagoo idinka fadli badan ayagoo idinka fiican oo idinka fadli badan oo muqarabiin ah bayna haddana iskala weyneen ilahay inay caabudaan subxana wa tacala iskalama weynaan oo weliba inay nazahaan oo ilaahay ceeb ka fogeeyaan oo subxaana allahi ay ku yidhaahdaan isagana ay u sujuudaan arrinkaa iskalama ay weyna ayagoo inaga fadli badan oo inaga fiican haddayna iskala weyneyn inagoo dembiilayaala ka warraba marka soo kama fiican jirno saas macna marka ilaahay subxaana wa tacaala ha iska weynaysiinina cibaadadiisa oo macnaha waxa weye ilaahay nazaha oo ceeb oo dhan ka nazaha oo u sujuuda rabbi subxaana wa tacala oo malaa'igta ku dayday sida nabigu uu yihi sal lay waslam alaa tasifuuna kama tasifu lmalaa'ikatu cinda rabbiha miyaydaan u safanaynin siday malaa'igtu rabbigeed agtiisa ugu safanta waxaa looleeyaa malaa'igtaas sidan samaysta ku dayda wy mana ku dayda malaa'igta oo yeela sidoon saas mana halkani waa sujuudda ugu horraysa ee qur-aanka soo aroortay xadiis baa kusoo arooray daciifa oo ibnu maajah uu soo saaray laakiin wuxuu leeyahay ibnu kathiir caleyh raxmatullah culimada islaamku waa isla ogol yihiinoo waa ijmaac meeshani inay ka mid tahay meelaha qur-aanka intaa yani ruuxu markuu qur-aanka akrinaya allahu akbar yidhahda ama uu maqlayaba allahu akbar buu leeyahy kadibna wuu sujuuday saas mana gacan kor loo qaado male sujuudda markaad kasoo togta assalaamu calaykum iyo assalaamu calaykum midna ma laha maxaa yeele wax nasoo kusoo arooray ma jiro allahu akbar oo lagu sujuudo iyo iyo marka laga soo tooso allahu akbar wa bas sujuuddaasaas mashruuca waana sunna ee waajib ma aha sida xadiisa nabiga ku sugan salawatu rabbi wasalamu caleyh ina aladiina kuwa cinda rabbika rabbiga agtiisa ahaaday laa yastakbiruuna isma weyne isma weyneeyaan can cibaadatihi ilahay cibaadadiisa iskama weyneeyaan wayusabbixuunahu way nazahaan alla subxaana wa tacala oo ceeb oo dhan bay ka fogayaan walahu isaga keligii bayna yasjuduuna u sujuudaan idinkuna sidaa yeer oo ku dayda way macnaha bismi illahi araxmaan araxiim suurat lanfaal suuraddan waa suura madaniya waxay soo degtay nabiga hijradiisii kadib sal ly slam suuradaha madaniga arrimahay ka hadli jireen bay ka hadla waxyaabaha ay ka hadlayso waxaa ugu weyn oo suuradun bee dhowr meelood ay kusoo qaadan doontaa dagaalkii caanka ahaa ama duulaankii caanka ahaa ee beder dagaalkaas bay duruustiisii wax ka mid a yay tilmaami doontaa axkaamta shareecada qaar ka mid a way soo qaadan kartaa doontaa khaasatan axkaamta ku saabsan dagaalada iyo xoolaha lagu qabsado iyo sidii loogu talin lahaa axkaam noocaasana way ka hadli doontaa duruuso kaleeto fara badanna suuraddu waa wayna waan ugu tegi doonaa insha allahu tacala dhexdeed bismi illahi araxmaan araxiim yasaluunaka can lanfaal yasaluunaka waxay ku weydiinayaan nebiyo can ilanfaali qaniimooyinka qul waxaa tidhahdaa alanfaalu qaniimooyinku lilahi ilahi bay u sugnaadeen iyo warasuuli rasuulka ee fattaqu llaha alla iska jira oo waaslixuu wanaajiya oo hagaajiya daata baynikum dhexdiinna xaaladda u saaxiibka wa atiicu llaha alla yeela warasuulahu iyo rasuulkiisa in kuntum haddaa tiin muminiina kuwa alla rumaysa waxaa laga hadlayaa aayaddan ay ka hadlaysaa laba sabab labaduba way sugan yihiin oo aayadda kusoo degtay sabab wuxuu ahaa imaam axmed baa soo saaray iyo keyrkii abu umaama iyo cibaadat bnu saamid baa warinayay waxay leeyihiin markii dagaalkii uxud u dhacay dagaalkii beder baan dhilaha dagaalkii beder oo suuraddu ka warrami doonto markuu dhacay oo gaaladii la jabiyey oo laga adkaaday muslimiintuna ay xoolo qabsadeen oo gaalada xoolo ka qabsadeen xoolihii ugu horreeyey oo la qabsaday sidii loogu talin lahaaba marka muran ka yimid xoolaha ummadihii ka horreeyey islaamkana iyo muslimiinta ka horna haniimada gaalada laga qabsada ay uma banaanaan jirin ummadan keliya way midda loo ogolaaday sidaan u tegi doono insha allahu tacala waxaa dhacday marka dagaalka markii loo diyaar garoobayey muslimiintuna tiradoodu waa yaray gaaladuna waa badnaayeen rasuulku wuxuu yihi sal alay wasalam ninkii waxaa iyo waxaa sameeya waxaas iyo waxaasuu leeyahay markaasaa waa la qaybsamaya nimankii dhallinyarada ahaana dagaalka jiibdiisii horay galeen furintii horay galeen oo gaaladii bay caydsadeen oo ereereen odayaashii iyo raggii jilib culusta ahaana calamadii iyo meelihii saldhigyada ahaabay ku hadheen hadhowbaa nimankii dhallinyarada ahaa waxay la soo gadoomeen ayagoo wax wata oo gaaladii waxyaalo badan kasoo furtay odayaashiibaa waxay yidhahdeen nagama lihidin nagama xigtaan waa inu isku leenahay oo maxaa dhacay sababta waxa weeye dee haddii hadda laydinsoo eriyan laha soo annaga maanaan dhabar idiin ahayno maynaa kulla nagu soo cararteen difaac baanu idiin ahay saas daraaddeed xoolaha nagama lihidin meeshaa marka isku qabad baayeed markay isku qabteen baa laga dhex bixiyeyoo aayaddanaa soo degtoo laleeyahay yas'aluunaka cani ilanfaal haniimooyinkay ku weydiinayaan ee waxaad tidhaahdaa maamulkooda iyo taladooda ilahiy rasuulkaa iskale faraha kala baxa taasi waa sabab sababta labaadna waxa weeye wa iskama ag foga wuxuu leeyahay xadiidku markii haniimada la qabsaday ayaa gaaladii markay jabtay baa saddex qaybood loo qaybsamay rag yacni fiigii gaalada iyo dadkoodii cararay bay caydsadeen ragna saldhigii gaaladu ka carareen intay tageen bay wixii xoolo ay ka carareen bay ururiyeen oo meel ku urursadeen ragna nebiga isku wareejiyeenoo waardiga ka qabteenoo waxay is yidhahdeen si kada a nebiga yaan dhib loo gaarsiin saddexaasaa loo qaybsaday qolo gaaladii bay eryatay cartay fiigoodii qolana nebi maxamed bay waardi ka hayaan qolada saddexaadna haniimay ku mashquuleen oo xoolihii laga cararay bay ururiyeen kuwii xoolaha ururiyey baa waxay yidhahdeen nalama lihidin annagaa iskale labadiina kooxood oo kaleeto xaq kuma lihidin kuwii gaalada eryeyna waxay dhahen war meeshan annaga gaalada ka erin haddaanan anagu nimanka fiijin lahayn oo idinku soo rogaan celin lahayn ma idinkaa wax ururin lahaaba waxna anagaana waa idinla leena nagama mudnaydin qoladii kalena waxay yidhaahdeen rasuulka annagaa difaacaynay salawatu rabbi wasalaamu caleyh madaxdii iyo meeshii macnaha taladu rasuulka haddii khatar la gelin lahaana waxa maba jireen annagaa waxaan ka daata waa idinla leenahay oo xaq baanu ku leenahay murankaasaa dhacno malihidin iyo waanu leenahay iyo waa annagaa idinka xaqlay iyo maya waxaasaa dhacay markaasay aayaddu soo degtayoo wixii oo dhan gacantooda laga saaray oo lile ninkii qabtay iyo kii ururiyey iyo kii soo qaaday midna ma lehe ilaah iyo rasuulkiisaa lehe faraha kala baxa waa loo talinaya nabigay kusoo wareegtay salawatu rabbi wasalaamu caleyh nabiga markay kusoo wareegtayna nabigaa qaydiyey sal ly slam saas waa la qaydiyeyo si waxaa loo qaydiye nabigu marka uu yani waxa weeyaan uu ku taliyey saasaa lagu qaydiyey maana aayadda marka waxay tilmaamaysaa khilaafkii saxaabada soo dhex galay iyo arrinkii isaga ahaa oo la daaweynayay waxaa la yidhi marka yas'aluunaka waxay ku weydiinayaan nebiow can ilanfaali haniimooyinka xaggooday wax kaa weydiinaya haniimada xoolihii gaalada laga qabsaday bay ku weydiinaya yaa leh yaanse lahayn qul waxaad tidhahdaa alanfaalu haniimooyinku lilaahi ilaahay bay u sugnaadeen waalrasuuli iyo rasuulka ilahay baa horta iskale kow maamulkoodana nebi maxamed baa iskale salawatu rabbi wasalam aley isagaa u talin ninkii aruuriyey iyo ninkii qabtay iyo ninkii kale meehe horaa kala baxday ayib waalrasuuli iyo rasuulkay u sugnaadeen ee fattaquu llaha alla ka cabsada wa aslixuu wanaajiya oo hagaajiya daata baynikum xaaladda dhexdiinna u saaxiibka waxa idin dhex maray iyo khilaafka idin soo kala dhex galayna hagaajiya oo ha laga heshiiyo maadaama arrintiiba laga dhex saaray soo in la heshiiyo ma waa laga heshiiya arrintii macnaha wa atiicu llaha alla yeela wa rasuulahu iyo rasuulkiisa yeela oo sida ay ku talinayaan yeela qaabka ay wax u qaydinayaanna raalli ku noqda in kuntum hadaatiin muminiina kuwa muminiina hadaatiin hadduu iimaanku dhab idinka yahay sidaasi markii la yidhahdo haniimay kusoo aroortay weeye laakiin axaadiis kalaa jirto tilmaamaysa inay kusoo aroortay nafalka waxa la yidhahdo nafalka waa siyaado uu siinayo ninka madaxdii ciidamada qaar ka mida abaalgud dheeraada uu siinayo nin matalan wacdaro dheeraada geystay oo dagaal ka geystay baa waxaa la siinaya abaalgud dheeraada inay arrinkaa ku saabsan tahayna iyadana xadiis waa kusoo aroortay sida xadiidka yani saciid sacd bin abi waqaas oo kaleeto ayaa macnaha waxway isagana kusoo arooray lakin taa unaan ku gaabsan inama almu'minuuna aladiina idaa dukira allahu wajilat quluubuhum waxaa la yidhi haddaad mu'miniin tihiin mu'miniin yaa wey maxaa lagu gartaa tilmaamaha mu'miniinta lagu garta macay inama almu'minuuna mu'miniintu aladiina kuwa wey idaa goortii dukira allahu alla la xuso wajilat ay cabsato quluubuhum qalbiyadoodu ay cabsadaan waidaa goortii tuliyat la akriya calayhim dushooda aayaatuhu ilahay aayadihiisa markii lagu akriyana zaadathum aayadihii iyaga ay u siyaadiyaan iimaanan iimaan ay u siyaadiyaan wa calaa rabbihim rabbigood dushiisana yatawakaluuna tala saarta aladiina kuwaasoo ama aladiina kuwa weli yuqiimuuna hagaajiyo toosiya asalaata salaada toosiya wa mima razaqnaahum waxaanu ku irsaaqnay qaarkiina yunfiquuna bixiya ulaaika kuwaas hum ayaga keligoodba almuminuuna muminiinta iyaga unbaa muminiinta lahum waxaa u sugnaaday darajaatun darajooyin bay leeyihiin jannada dhexeeda ku leeyihiin cinda rabbihim rabbigood agtiisa wa makfiratun dembi dhaafna way leeyihiin wa risqun risqina way leeyihiin kariimun oo wanaagsan waa jannada rabbi subxana watacala muminiinta qur-aanka marar badan meelo badan baa lagu tilmaamaa munaafiqiintana waa la tilmaamaa gaaladana waa la tilmaamaa tilmaamaha waxaa loo tilmaamayaa ruuxu inay wax u cadaadaan walitastabiina sabiil mujrimiin inta xunna jidkooda inaad garato inta wanaagsanna inaad jidkooda garato inta wanaagsan jidkooda saad uqalada isku daydo inta xun jidkooda iyo yani dhaqanka lagu yaqaano iyo tilmaamahoodana inaad garab marto inaad isku daydo saas wey maanaa mu'miniin waxaa lagu yaqaanaa markii ilaahay la xusuusiyo qalbigooda ayaa cabsii gashaa qalbigooda ayaa dareen galaa saas maxaa yeelay iimaanku markuu ilaahay maqlo oo rabbi la xusuusiyo cadaabka ilaahay jannada rabbi cadamada ilaahay iyo weynankiisa rabbi subxaana wa tacaala wuxuu diyaariyey qalbigu markuu maqlo iimaanna ku jiro cabsiba gelaysa tilmaanta kuwaad wata laakiin waa tilmaan qalbiga ah haddii uusan ruuxa qalbigiisa ayna iimaan ku jirin macnaheedu waxa weeyaan cabsii ma gelayso markii macnaha ilahay la xusuusiyo tilmaanta labaadi aayadaha ilaahay markii lagu akriyo dushooda iimaan bay u siyaadisaa masalada caamka ah ee ka mida usuuli ahlisunna waljamaca yani asalyaalka waaweyn ee ahlusunna waljamaca ayay ka mid taha waxa weeye iimaanku wuu siyaadaa uuna nusqaamaa aayadan iyo aayad kala mid waa loo daliishanay iimaanka waxaa siyaadiya ilaahay daacadiisa iimaanka waxaa nusqaamiya ilaahay macsiyadiisa saas maana waida tuliyat calayhim aayaatuhu zaadathum iimaana adiga laftaada ruuxa keligii ah baa marna iimaankiisu hoosu dhac samaynaya marna kor u kac samaynaya waad gira waas dareemiba waa isgaran mar daacadii baa kuu macaan oo khayrkii baad dhadhansanaysaa oo kama daalaysid oo qur-aanka akhriskiisii baa kuu macaan marna wixii oo dhan wuxuuba kugu noqon ba wax qallafsan oo adag limaada leanna waxa weye markana iimaankiiba hoos u dhacay markaana iimaankaagaa sarreeya marka waidaa tuliyat calayhim aayaatu zaadatum iimaana wey maana wa calaa rabbihim yatawakaluuna tilmaanta saddexaad ay leeyihin waxa weye ilahay bay tala saartaan ilaahay bay tala saartaanoo ku kalsoonyihin waxay rumaysan yihiin kownkan ilahay keliya inuu ka taliyo rabbibay ku tiirsan yihiin oo taladooda u dhiibtaan cid aan isaga ahayn kama cabsadaan cid aan isaga ahaynna ma baryaan cid aan isaga ahaynna ma rajeeyaan cid aan isaga ahaynna uma yeedhaan isaga keligii bay tala saartaan oo ku xidhay intaa markii la sheegay tilmaamahaasa waxaa lii kuwaasi waa kuwa qalbiga oo qalbiga cabsada iimaankiibaa siyaada ilaahay bay tala saartaan maxay xubnaha ka sameeyaan salaada waajibka shanta salaadood bay hagaajiyaanoo waktigooda iyo arkaantooda iyo sidii loo jireeyay bay u tukadaan xoolaha la siiyey ee ilaahay ku irsaaqayna qaar ka miday bixiyaan zakadii waajibkayna way soo gelaysaa xuquuqda kale xoolaha lagu leeyahana waa soo gelaysaa xuquuqdii xas iyo caruurta iyo qaraabada ilan xoola xoolahan xaq kale oo xaq aan zakada ahayn baa lagu leeyahay xoola xuquuq badan baa xoolaha lagu leeyahay kuwa noocaasa ee tilmaamaha leh kuwa mu'miniinta dhabta waa iyaga bu rabbi yidhi subxana watacala mu'miniin dhab ah oo sheegad ahayn marta ila sheegad baa badan mu'miniinta dhabti waa iyaga bu rabbi yidhi subxana watacala waa dadka tilmaamaha laga helay ilaahay agtiisa maxay ku leeyihin darajooyin jannada dhexeeda bay leeyihin dembi dhaaf bay leeyihin risiq wanaagsanna ilahay agtiisa ku leeyahay subxana watacala xadiis saxiixa oo bukhaari iyo muslim soo saareen nabigu wuxu lehi sal alay wasalam dadka ciliyiinta darajada la yidhahda ku jiraay kuwa ka hooseeya waxay u arkayaan sida aad u aragtaan xidiga jiho ka mida jihooyinka samada ku libidhsan oo aad u fog xidigaasoo kale sida aad u aragtaan bay ahlu jannaha darajooyinka isu xigaaya isu arkayaan xidig yar oo aad u durugsan inta uu inoo jiro ee dhulka markaynu joogno aynu u arkayno bay labada daraje isku xigaaya aysu jiraan milki weyn soomaa marka saas mana markaasa waxay rasuul ilaahayow taasi ma manaasisha iyo boosaska nebiyada malaha cid kale geli maayo nebiye unbaa labaan umalayna nabaga markaasaa nabigu wuxu uri sal lay slam bala waladii nafsii biyadihi larijaalun aamanuu billahi wasadaquu lmursaliin bu nabi uri sal lay slam maya ilaahay baan ku dhaartay darajaadkaa waxaa iska leh rag ilaahay rumeeyey rusushana rumeeyey bu rasulku yuri salawatu rabbi waslamu aleyh oo nebiye aan hayn saas way macnaha marka darajooyin aad u kala sarsareeyay jannada dhexeeda kuleeyahy ruux walba camalkiisi iyo wuxuu shaqaystay bay ku xidhan kama akrajaka rabuka min baytika bilxaqi waina fariiqan min almu'miniina lakaarihuun halka waxaa laga gudagalay marka dagaalkii dagaalkii beder baa la gudagalay dagaalka qaabkuu u dhacay iyo yani meesha uu ka dhacay iyo dib baa laga sheegi doonaa laakiin halkan waxoogaa waxaa laga horumarinaya sidoo kaleeto meesha lagaga sheegayaa dhicitaankii dagaalka qaybo ka midaa lasoo horumarinaya dibna qaar baa laga sheegi doonaa maanka dagaalku wuxuu ahaa sanadkii labaadee hijiriga ayuu dhacay waana dagaalkii ugu weynaa ee rasuulku sal lay slam dagaaladu galay yani uguna caansanaa taqriiban dagaalkaasi sanadkaa labaad dhacay rasuulku sal lay wasalam markii uu tegayey oo magaalada uu ka baxayey madiina ujeedo dagaal umuusan kicin magaalada ugamuusan bixin aad dagaalamaysa laakiin wuxuu u baxay safar socoto ganacsiga reer qureysheed wada oo abuu sufyaan uu hogaaminayo shaam ka soo noqotay magaalada makana u socota buu nebigu ka warhelay salawatu rabbi waslamu caleyh safartaas xoolaha badan wada buu nebigu marka wuxuu damcay intuu jidka u galo in ay soo qabsadaan maxaa yeele ilihii reer qureysheed wax nabadii uma dhaxayso waa nimankii xoolahoodii iyo dhulkoodii o dhan maka qaatay oo dhacay wax laysu hambayayo ma jira marka wuxuu ku talagalay marka nebigu safartoodaa jidka maraysa inuu soo qabsado ujeedada loo baxay saasay ahay markii uu nabigu ambabaxay sal lay wasalam abuu sufyaan oo soo waday oday ka ahaa safarta ayaa wuxuu maqlay in lagu soo baxay warkiibaa soo gaadhay intuu dhexda kusoo jiray nin la odhan jiray damdam ibna camrin alhifaari ayuu yuu macnaha waxa weyaan yuu shaqaalaystay markaasu wuxuu u diray mako mako u diray wuxuu yihi intaad orod habeenna ha seexanin maalina ha istaagin orod magaaladii makahayta ku dhexdhac waxaad tidhaahdaa safartiini iyo dadkii la socday o dhan maxamed baa dhexda u galay waana la qabsaday warkiibaa reer qureysheed gaadhay magaaladii markiiba waxaa la geliyey heegan ciidamaa la isku abaabulay waa la soo baxay abuu sufyaan markuu sidaasi uu diray oo ninkaa diray haddana xeerad buu sameeyey oo jidkii tooska ahaa intuu ka leexday buu wuxuu maray xeebtuu maray xeebta badda xeebteedu isku dharreeyey ilaa uu meel aan la garanayninba maray waa baxsaday marka waa fakaday nabigi sal lay slam iyo saxaabadii waa qaban waaye markuu nabigu baxay sal lay slam beder uu tegey reer qureysheedna ay soo baxeen ayaa marka dee xaaladii waa isbedeshay xaaladii ahayd safar baanu soo qabsanaynaa warkii waa isbedelay wax ilaahay doonayaa meesha ka socdee reer qureysheed markii la yidhi war safartiinii waa soo badbaadayoo waa tanoo waa timid ee noqda abujahal iyo odayaasha waxay dhan wada inaana noqonin ilaa intaanu beder tagno oonu meesha khamrada ku cabno oy gabdhuhu noogu heesaan oo meeshaa lagu mashcarado inaanaan laabanaynin badha waa soo tagay marka rasuulku sal lay waslam markuu ogaaday xaaladii inay isbedeshay ayuu marka saxaabada la tashaday war maxaan samaynaa magaaladii madiine raggii joogay o dhan lama soo wada kaxaynin saddex boqol iyo dhowr iyo toban nin baa nabiga la socda sal lay slam quraysh ciidanka ka yimidna waa kun buu cagacagaynaya lagumana soo saragelin oo xataa tabaabushays iyo diyaargarow ma jirin maxaan u samaynaa bu nabig sal l sl bal taliya ragga qaarkiiba marka waxay ku taliyeen nebigow yani maanta rag ciidankan soo socda tabar uma hayno taag uma hayno mana aynaan soo diyaar garoon saas daraaddeed dagaal hayna guulinina ina celiya laakiin jamaahiiru saxaaba muhaajiriin iyo ansaarle waxay ku taliyeen nebigow aynu dagaalamno rasuulkuna taasuu jeclaa salawatu rabbi waslamu aleyh cumar baa istaagay wuxuu yihi nabi alla wixii kula kuman nagu dhaqaaji diyaar baanuna waxaan leeyahay abubakar baa istaagay saas yidhi cumar baa uga dambeeyey saas yidhi miqdaad ibni camri baa ka dambeeyey wuxuu yihi nebi allow annagu ku dhihi mayno siday reer bini israa'iil nebi muuse ku yidhahdeen idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa haahunaa qaaciduuna ku dhihi mayno kac adigii rabbigaa israaco soo dagaalama annagu halkan aanu idinku sugaynayo ku dhihi mayno laakiin waxaan ku leenahay idhab anta warabbuka faqaatilaa inaa macakumaa muqaatiluun dagaalama adiga rabbigaa waanu idinka garab dagaalamaynaay baanu ku leenahay aad buu nabigu u qancay salawatu rabbi wasl waa farxay markaasu wuxuu yihi ashiiruu calaya ayuha nnaas wardadow ii taliya taliya bal ii tilmaama weli wuxuu rabaa rag buu rabaa inay hadlaan waxaan hadlin nimankii reer ansaareed ee magaalada madiine deegaankooda yahay ee nebigu martida u ahaa qoladaasaa laga doonaya in hadlaan ciidankan ayagaa u badan nabiguna sal alay waslam waxoogaa wuxuu isleeyahay amaynan aws iyo khasraj ree ansaareed amaynan arkaynin haddaad magaaladoodii ka soo baxday xaq inaad ugu leedahay inay inay inay ku difaacaan oo heshiiskii waagii dhex maray baa wuxuu ahaa magaalada dhexdeeda intaad annaga nala joogto waa ku difaacayna heshiiskii saasu ah haddana magaaladii laga soo teg wuxuu isleeyahay marka amay yani si kale wax u fahamsan yihiin nabigu marka wuxuu yh warbal taliya sacd ibni mucaad radi allahu canhu ayaa marka istaagay markaasuu hadlay isagoo ansaar matalaya wuxuu nabi alla annaga waana la yaqaanaa rag aan soo jeedsanin baanu nahay dagaal hadday galaan sabir iyo adkaysi badan meel alla meeshaad doonto nala mar waa kula soconaynaaye badda haddaad gala tidhahdood nala gasho waa kula gelaynaa had nin alla ninkaad doonto xarigiisa xidh oo xidhiiri ninkaad doontona goo kaad doonto la dagaalad kaad doontona nabad la gal garabkaagaa nu taagana aad buu nabigu u farxay salawaatu rabbi wasalaamu caleyh halkaasaa marka waxaa lagu qaatay guddoonka in la dagaalamo oo la sugo reer quraysheed intay badar ka imaanayan halkii buu nabigu ku sugay salawatu rabbi wasalaamu caleyh dagaalka marka qaybihiisa dambe dib buu noogu imaan doonaa laakiin aayadaha hadda khuseeye ee darsigeenna hore ku jiraayay intaas macnaa waxa weye waynu ku fahmi karnaa waynu ku laabana marka waxaa marka jirtay nabiga sal alay slam magaalada madiine markuu ka baxayey bixitaanka rag baa necbaysanayay markii goobta la tegay oo lagu heshiiyey in la dagaalamo la soo qaadayna rag baa dagaalkaasi dhibayey oo de waxay arkayeen inaysan awood lahayn arrimahaasa marka laga hadla rabbi wuxu uhi subxana wa tacala kamaa akhrajaka sida uu kuu bixiyey oo kale rabbuka rabbigaa siduu kuu bixiyey oo kuu saaray oo kale nabi maxamed sal lay slam min beytika gurigaaga kaaga saaray bilxaqi adigoo xaq ku dheexan wa ina fariiqan walxaal ina fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka midii lakaarihuuna ay kahanayaan yujaadiluuna sidaasoo kale ayay yujaadiluunaka kuula doodayaan fi lxaqi xaqa dhexdiisaay kugula doodayaan bacdamaa tabayana markuu caddaaday kadib xaqii caddaaday kaannahum waaba ayagoo yusaaquuna la kaxaynayo ila lmawti geeri iyagoo loo kaxaynayo kale walxaal hum iyagu yanduruuna geeridii ay fiirinayaan kamaa akhrajaka rabbuka laba shay baa laysu ekaysiinaya laba shay labada shay laysu ekaysiini maaye dhowr tafsiir baa ku jira laakiin aan laba ka mida soo qaadan kolba kii idin fududaada idinku qaata ka koobaadi waxa weeye in la yidhaahdo al anfaalu haabitatun laka yacni haniimadii aayado hore ka soo hadleen qaybinteeda adigaa iska leh walow mu'miniinta qaarkood haba dhibsadeene soo qaarkood mayna dhibsanayn haniimada qaybinteeda inta laga qaado gacantooda in nebiga loo dhiibo marka haba dhibsadeene haniimada qaybintooda ayaad adaa iskale waxaa taa la mid ah markii aad baxaysood magaalada madiine ka baxaysay oo aad u baxaysay inaad soo qabsato socotadii iyo safartii xoolaha waday markaad u baxaysay xaaladaa iyada ana qaar baa karaahaysanayay laakiin karaahadooda wax ka soo qaad ma lehe ilaahay baa ku bixiyey saas mana labada xaalee marka laysku shabahayo waxa weeye yacni xoolihii haniimada ahaa ayagoo qaarkood dhibsanayaan haddana ilaahay baa kuu dhiibay markaad magaalada madiine ka baxaysayna ayagoo qaarkood dhibsanayaan ilaahay baa ku bixiyey sooma saasi waa tafsiir yani waxa way aad u fiican waxaa kaleetoo iyadana la dhihi karaa kamaa akhrajaka rabbukadu gadaal bay ku xidhanta oo waxay noqonaysaa siduu ilaahay kuu bixiyey magaalada kaaga saaray ayagoo qaarkood ay dhibsanayaan oy karaahaysanayaan sidaasoo kale bay kuula doodayaan goortii goobta la tagay markuu magaalada ka baxay soo qaar meela karaahaysanay markii goobta la tegay oo safartii fakatayna oo dagaal soo fool yeeshay oo dagaal ay noqotay in la galana qaar baa kala weli doodahay soma yujaadiluunaka fi lxaqi dagaalkay kugula doodayaan bacdamaa tabayana markuu cadaaday kadib oo meel looga noqdo uusan jirin marka soo bixitaankiina qaar baa karahaysanayay goobta marka la yimid oo hala dagaalama la yimidna sidaasoo kale qaar baa karahaysanayay insaan laysugu xidhana waa suurtagalo kamaa akhrajaka rabbukada lagu xidho yujaadiluunaka bilxaqi bacdama tabayana labada tafsiirba waa sax tafaasiir kalena waa jiraan oo iyagana ay mufasiriinta ku fasirayaan murtidu marka waxa weeye rasuulka sal alay waslam markuu baxayay koox mu'miniinta ka mida ayaa dhibsanayay oo waxay u dhibsanayeen maaha inay dagaalka necbaayeen laakiin waxay u dhibsanayeen hadde tiradoodaa yarayd tiradoodaa yarayd saas daraaddeed xilligu amuusan xilli dagaal ku habboonayn baa u muuqatay oo markay tabartooda iyo fiiriyaan waa dabiica bini aadam dabiicada bini aadamkaasaa iska ah ayib way kula doodayaan baa la yidhi oo xaqay kugula doodayaan waxay kula doodayaan waa dagaalka markuu caddaaday kadib ma aha muuminiintii o dhan rag baa xataa goobta marka la tago nebigu saxaabada la tashanayo oo arrintii safartu ay baaqatay ay fakatay dagaalna uu noqday lama huraan baa oo meeshaa lagu tashanayo rag baa waxay ku doodayaan ma dagaalami karno waa kooxdaa kooxda la sheegaya marka yujaadiluunaka fi lxaqi bacdama tabayana markuu caddaaday kadib oo see ku caddaaday wuxuu ku caddaaday dee ilaahay tabaatalada gacanta ku hay ama meehee wixii kaloo dhan waa baaqday nimankii reer quraysheedna halkanay soo jiraan dagaal waa lama huraan waa cadiya marka markuu caddaaday kadib bay ka doodayaan saas macna ama ilaahay markuu ku caddeeyay aayadaha qur-aanka oo aayadda soo socota ay ka mid tahay macna markaa kadib bay doodayaan yacni sida ay u necab yihiin ay u karaahisanayaan waxaad moodaa sidii dad yacni la kaxaynayo oo geeri loo kaxaynayo iyagoo fiirinaya saas macna ruuxu markii geeri loo sii wado isagoo weliba fiirinaya saaxiibkii oo ka horreeyaa la dilay birtii oo dhiigle baa meeshii yaa ka muuqatay ninkii oo gacanta ku hay isagiina inta la kaxeeyey baa loo sii wadaa wuuna fiirinayaa ishiisiiba haysa ya soo cabsi badan ma dareemay xaaladaana aada uma kala haysanay kaannamaa yusaaquuna ila lmawti wahum yanduruun saasoo kaleeto ogaana mana ahayn mu'miniinta oo dhan mu'miniinta qaar ka mid ahay ayagana waxay wax ku dhiseeyeen tirada nadaa yar nimankuna waa naga badan yihiin xaaladda malaha in loo kaadiyaa ficlay qaaladaasay ku dhisayan macnaa waa iska bidacad bini aadam weeyaan kama akhrajaka rabbuka tafsiirka hore markaan iska marna waxa weeye alanfaalu haabitatun laka yacni haniimada xukunkeeda iyo qaybinteedu adigay kuu sugnaata nebiga qaarkood haba kala haysteene kamaa sida akhrajaka uu kuu bixiyey oo kale rabbuka rabbigaa siduu kuu bixiyey oo kaleeto taasoo kale lamidta markuu rabbi ku bixinayena way karahaysanayaan laakin karaahadii khayr baa ka dhashay sooma marka haniimada laga qaadahayena way karahaysana lakin khayr baa ka dhashay waa isku mid natiijadana waa iskaga mid xagga karahaysigana waa isku mid ay karahaysanayeen kamaa sida akhrajaka uu kuu bixiyey rabbuka rabbiga uu kuu bixiyey nebiyo min beytiga gurigaaga uu kaaga saaro oo kaaga bixiyey oo madiina ah bilxaqi xaq adigoo ku sugan ama xaq uu kugu bixiyey walxaal ina fariiqan koox oo min almu'miniina mu'miniinta ka midii lakaarihuuna ay kahanayaan bixidaas ay dhibsanayaan way macna yujaadiluunaka way kula doodayaan kooxdaas fi lxaqi xaqa dhexdiisay kugula doodayaan waa dagaalkee bacdamaa tabayana markuu caddaaday kadib oo rabbi baa yaboohay labada kooxood mid kamida inaad ishelaysaan taasuu ku caddaaday alla meehe gaaladiibaaba soo dhawaatoo soo diyaar garowdoon si kaleba ku joogsanayna dagaalku lama huraan buu noqday saasuu ku caddaaday siduu ku caddaaday bacdamaa tabayanade kaanamaa waaba iyagoo kaanamaa waaba iyagoo yusaaquuna la kaxaynayo ila lmawti geeri waaba ayagoo loo kaxaynayo walxaal hum iyagu yanduruuna ay fiirinayaan yacni waxaad moodaa sida ay u dhibsanayaan dad geeri ay arkayaan loo sii wado oo kaleeto waid yacidukum allahu ixda aa'ifatayni anaha lakum watawaduuna ana hayra dati shawkati takunu lakum halkan waxaa laga hadlaya nabiga sal lay wasalam intaan dagaalka ayna gelin ilahay ballan wuxuu ugu qaaday labada kooxood mid ka mida inay leeyihiin waxaa loo sheegay nebiga iyo muminiinta labada kooxood mid baan leedihin waa labadii kooxood safartii ganacsigii xoolaha waday ama ciidanka weynee maka ka soo baxay labadaa mid ka mida leedihiin buu rabbi horay ugu ballan qaaday subxana watacala labadaa markii loo ballan qaaday mid ka mid a bay iyagu waxay isjeclaysiiyeen tii xoolaha waday ee dagaal la-aanta ay qaadan lahaayeenee fududayd taasay qalbiga ka jeclaysay ilaahayna muxuu ku yidhi labadooda uun mid ka mid ale iyaguna tanay isjeclaysiiyeen taasaa laga hadli marka wuxuu rabbi yidhi subxana wa tacala wadkur waxaad xustaa nebiyow id waktiga yacidukum uu yabo yacidukum allahu alla uu idiin yaboohayey alla uu idiin yaboohayey ixda daa'ifatayni labada kooxood middood annahaa ayadu lakum idinka inay idiin sugnaatay uu idiin yaboohayey oo watawaduuna idinkuna aad jeclaysateen watawaduuna aad jeclaysanayseen ana hayra daati shawkati awoodda iyo xoogga midda u saaxiibka ah hayrkeed takuunu inay ahaanaysa lakum idinka inay idin ahaato idinkuna saa aad jeclaysanayseen oo wayuriidu allahu allana uu doonay an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa uu sugo bikalimaatihi kalimooyinkiisa inuu xaqa ku sugo wayaqtaca inuu gooyo daabiraalkaafiriina gaalada ka ugu dambeeya inuu gooyo liyuxiqa muxuu saa alla u doonaya liyuxiqa inuu sugo daraaddeed buu u doonaya alxaqa xaqa inuu sugo wayubtila inuu buriyo albaaila baailkana inuu buriyo walow kariha haba necmaysteen almujrimuuna mujrimiinta iyo gaaladu haba necmaysteen markii la yidhi labada kooxood mid baad leedahay waxay qalbiga ka jeclaysteen inay socotada xoolaha wada helaan oo midda loo ballan qaaday ay taa noqoto sababta maxay sababta iyagu meel dhow bay wax ka fiirinayaan nimankan maka ka soo baxay iyo ciidankan kooxdaas waa koox aan ciyaar ciyaar wax lagaga helaynin waa ciidan xoog badan oo ilaa kun nin oo soo diyaar garoobay oo tiknikadooda wata oo aan waxba ka maqnayn ninka wax ka qaadaysay iyagu isleeyihiin waa meel lagu riiqmay oo ha ku tageen oo lagu baaba'ay unbaa wax lagaga heli kuwa laakiin safartan yartee uu wato abu sufyaan ayaga waxa weya dhowrka ninee la socda ama waa la dili ama waa la qaban ama way cararayaan kadibna xoolahan aad soo jabsanaysa bini aadan iyo dabiicadiisa ma meel dhow bay wax ka fiiriyaan marka allana muxuu doonayaa alla wuxuu doonayaa tay doonayaan midaan ahayn ciidankaa weyn baa la doonayaa intay isku dhacaan oo ciidankaa gaalada la baabi'iyo haniimaday doonayeenna inay helaan cadowgoodiina ay jebiyaan rabbina kelimadiisa uu kor yeelo awoodna ay saa ku helaan ragna ay soo qabsadaan sooma kala ficna marka xoolo waad helaysaan laakiin waxaad ku darsataan cadowgiina waad jebisaan sooma kanto iyagu laakiin meel dhow bay wax ka fiiriyo biniadanka biniaadanka taas bini aadanka sidiisaba yani meelda waa inta ku garaanno oo meel dhow buu wax ka fiirinaya waa wuxuu ilaahay doonayaa inuu kelimadiisa sugo inuu islaamka kor yeelo cadowgiisa inuu jebiyo nimanka kibray in laga aarsado ilaahay subxana wa tacala ujeedooyin kaleo waaweyn buu idinla rabaa idinkuna meel sokon baad wax ka fiirinaysaa saasaa macnaha laleeyahy ayb marka rabbi subxaana wa tacaala wuxuu leeyahay wuxuu rabbi doonayaa inuu xaqa sugo oo kelimaadkiisa ku sugo kelimaadka lagu sugay maay kelimaadkaasi waxa weeye waa kelimaad alkawni waa la dhihi karaa waa kelimaadka alla macrakada iyo dagaalka uu ku maamulayo ama waxaad tidhahdaa waa kelimaadka malaa'igta amarka lagu siinayo ilan malaaig baa dagaal ka qayb gashay siday noo imaan doonteen ama waxaad tidhahdaa waa kelimaadka uu mu'miniinta ku amray inay dagaalka galaan oo qur-aanka kuso arooray kelimaadkaas sababtood buu ilaahay doonayaa inuu xaqa ku sugo oo islaamnimadu ay xididaysato oo diintu xoogaysato gaaladana ka ugu dambeeya inuu jaro daabir alkaafiriin waxaa laga wadaa waa kan soo marnay faqudica daabiru lqawmi aladiina dalamuu oo kale weeyo xagga hore haddii ciidanka inta laga soo galo ka ugu dambeeya la dilaayo kulligood soo lama dhamaynin wayaqtaca daabir alkaafiriin saas in dabada la jaraa la doonaya waxba laga tegin ayib maxaa saa uu ilahay u doonaya liyuxiqa alxaqa wayubtila albail shirkiga iyo gaalnimada iyo mabaadida baatilkaa iyo nimankan xooga badan ee maka jooga awoodooda iyo nidaamkooda iyo diintooda iyo shirkiyaadkooda iyo waxoodaa la doonaya in la baabi'iyo dowladan yaree magaalada madiine ka dhalatee tawxiidka ku salaysan iyo xaqa ay wadatana wuxuu la doonayaa inuu sugnaado xididaysto oo xoogaysto saasuu ilahay doonaya subxana wa tacala baatilku inuu jabo xaquna uu xoogaysto saa walow gaaladu haba dhibsadeen ilan gaalada dhibsigooda iyo karaahaysigooda ilahay agtiisa wax kasoo qaadmay ayagoo dhibsanaya oo karahaysanaya oo la dagaalamaya baa haddana ta ilahay soconaysa subxana wa tacala la marsiinaya macna wadkur waxaad xustaa nabiyow id waktiga yacidukum allahu alla uu idiin yabohayo ixda daa'ifatayni labada kooxood middood labada kooxood waa ciidankii weyn ee maka ka soo baxay iyo safartii abu sufyaan ee waday ee xoolaha waday ee ganacsiga waday labadaa middood oo laydiin magacaabin mid ka mid a leh yo alla idiin yabohayo annahaa daaifadaas lakum idinka inay idiin ahaanayso oo idinka idiin sugnaatay buu idiin yabohay alla subxana wa tacala watawaduuna waxaad jeclaatay ama watawaduuna aad jeclaanayseen anna hayra daati shawkati midda xoogga u saaxiibkaa mid aan ahayn takuunu inay ahaanaysa lakum idinka inay idin ahaanayso shawkada waa xoogga iyo awooddow midda xoogga leh hayrkeed midda xoogga u saaxiibkaa hayrkeed waa mid aan xoogga lahayn oo socotadii iyo safartii ganacsiga watawaduuna aad jeclaanayseen ana hayra daati shawkati awoodda midda u saaxiibkaa hayrkeed waa tii aan xoogga u saaxiibka ahayne takuunu inay ahaanaysa lakum idinka inay idiin ahaatana aad jeclaanayseen wayuriidu llahu allana uu doonaya idinku taasaad rabteen allase muxuu rabay wayuriidu llahu allana uu doonaya an yuxiqa inuu sugo alxaqa xaqa inuu sugo islaamnimada iyo dowladiisa iyo nebi maxamed iyo atbaacdooda inuu sugo oo xididada u aaso bikelimaatihi kelimooyinkiisa inuu ku sugo waa kelimooyinka dagaalka lagu gelayo ee ama qur-aanka ku soo arooray ama rabiba dagaal ku maamulaya subxana wa tacala wayaqtaca inuu gooyo ayuu alla doonaya daabira alkaafiriina gaalada kooda dambe gaalada ka ugu dambeeya ciidankooda inuu jaro liyuxiqa muxuu alla saa u doonay liyuxiqa inuu sugo daraaddeed alxaqa xaqa inuu sugo tawxiidku inuu xoogaysto wayubdila inuu buriyo daraaddeed albaaila baailkana inuu buriyo shirkigiiyo inta la socota inay burburaan walow kariha haba karahaysteen almujrimuuna dambiilayaashu arrinkaa haba necbaysteen oo ha dhibsadeen id tastakiisuuna rabbakum id wakti xus nabi maxamedow tastakiisuuna aad gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin markaad gargaar weydiisanayseen oo fastajaaba uu yeelay lakum idinka uu idin ajiibay annii anigu buu idinku yeelay fastajaaba lakum wuu idin ajiibay isaga oo yidhi annii anigu mumidukum mid idin siyaadinayaanah bialfin kun oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid murdifiina kuwaasoo isdaba jooga oo israacraacsan isfan gashanoo yani ameefan gelinayoo midba midka kale midba uu mid kale xagga dambe ku wado fardahay saaran yihiin baa midka wada mooye ku kalaa gadaal ka saaran laba malag baa isla saaran faradkas ama murdifiina ayagoo isdaba joogaoo si isdaba jooga u imaanay wamaa jacalahu llah wamaa jacala muusan yeelin hu yani taageerada siyaadadaa ilaahay idin siinayo gurmadkaa allahu alla ma uusan yeelin ilaa bushraa bishaara mooyaane bishaaro darteed unbaa loo yeelay laydin bishaaranay iyo walitatma'ina inay xasisho darteed bihi isaga quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan darteed mooye wama nasru guusha iyo libtu maynan ahaanin ilaa min cindi illahi ilahay agtiisa mooyaane meel kale kama ahan ina allaha alle casiizun midkii reeyowey oo haaliba xakiimun oo falsa tanina waxay ahayd rasuulkeena salawatu rabbi wasalaamu caleyh markii subaxda dagaalka la gelayo habeenkeedii ayaa nebigu sal alay wasalam iyo subaxdii markuu dagaalku bilowdayba intuu meel yaroo yani cariisha oo loo dhisay isagoo ku jira yuu nebigu istaagay salawatu rabbi wasalaamu caleyh wuxuu isla taagay ilaahay baryadiisa qibladuu u jeedsaday go-iisii iyo hoosguntigiisiibuu qabaa markaasaa nabigu wuxuu ley sal lay wasalam allahuma anjiz lii ma wacadtanii allahuma in tahlik hadihi alcisaaba min ahli lislaam falan tucbada fi lardi abada ilaahow ballankaad ii qaaday ii oofi ilaahow kooxdan yartee muslimiinta maanta haddii la baabi'iyo dhulka lagugu caabudi maayo ilaahow waxaad ii ballan qaaday maanta isii ilaahayow nimankan maanta guusha iga sii saasuu nabigu ku ducaynaya salawatu rabbi wasalamu aleyh gacmaha kor buu u qaaday ilaa uu gu-iisii dhacay isagoon isugayn buu gu-ii ka dhacay abubakr sidiiq oo nabiga la joogay sal lay slam baa gu-ii soo qaaday oo gu-ii saaray markaasuu yidhi nebi allow xasbuka waa kugu filanta rabbigaa waxaad ula hadashood u bariray si yani xeel dher ilaahayna wixii uu ku ballan qaaday waa kuu oofinaya ee nebi allow yani waxa wey bas buu bas wuu turay nabiga sal lay slam waa u maxay markaasaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyh waxaa yani uu ka soo baxay meeshii cariishkii yaraa wuxuu ka soo baxay isagoo akrinaya sayuhzamu ljamcu wayuwalluuna adubur isbahaysatada waa la jebin doonaa dabadana way jeedin doonaan way carari doonaan wuxuu tilmaamayaa marka nin walba meeshii la dhigi lahaa hebel meeshanaa lagu dili doonaa odayaasha hebellana meeshanaa berri la dhigi doonaa hebella meeshanaa berrita la dhigi doonaa nebigu salawaatu rabbi wasalaamu caleyhi baryadiisii ilaahay habeenkaa uu baryayey baa marka aayaddu sheegaysa id tastakiituuna rabbakum fastajaaba lakum waa dagaalka qaybta ugu weyn wey qaybta ugu weyn dagaalku waa baryada ilahi subxana wa tacala maxaa yeelay guushiiy gacantiisa ku jirta ilahay bay gacantiisa ku jirta ilaahayna waxaa wax lagaga helaa inaad baahidaada muujiso ma aha inaad cududaada ku tiirsato ood isku hadlayso ma aha inaad ku tiirsatood isku hadlayso hubkaaga iyo teknolojiyadaada iyo horumarkaaga ma aha tiradaada inaad isku hadlayso waa inaad ilahay isku hadlayso subxana watacala markaasaad guush helaysa baryada markaad ilaahay baryayseen ee uu idin ajiibay bal xus baa nimadiin idinka aqbalay oo uu idin yidhi waxaan idinku siyaadinayaa kun malaa'igta ka mida oo isdaba joogto gurmad ah malaa'ig baa soo gurmato dagaal kasoo qayb gashay saxaabada nin ka mid ah wuxuu leeya anoo nin gaalada ka mida eryanaya oo caydsanaya ayaa waxaan maqlay bu dhawaaq uqdul xayzuum war horay u orod horay u orod horad orle ninkii oonan gaarinba waxaan arkay buuri oo dhacay gaalka ah haddaan fiiriyaba intaasoo nabar baa ku yaalla nebigu u yimi sal lla alay slam wuxu uhi nebiyow xaaladadaa dhacday rasuulku wuxu uhi sal lla lay wasalam sadaqta dalika min madadi asamaai athalita buu nebigu sal lla lay slam waa runtaa buuri gurmadkii samada saddexaad ka yimid ayaa dilay buuri ninkaa isaga saas maanaa marka malaaigtu dagaalka si dhabay uga qayb galeen waana u tegi doonaa rabbi oo u tilmaamaya malaaigta meelaha ay gaalada ka garaaci lahaayeen iyo meeshay isqaadka u dagaalgeli lahayen waa utegi doonaa marka dagaalkay galeen bal waxaa sugan saxiixulbukhaariga waxaa ku sugan jibriil inuu nabiga u yimi sal ly slam oo uu yidhi idinka raggiinii beder ka qayb galay maxaad ku tirisaanoo xaggay idinla joogaan markaasaa nabigu wuxuu yihi waxaanu ku tirinaa kuwa ugu fadli badan ayaanu ku tirinaa markaasaa jibriil wuxuu yihi anaguna malaa'igtii dagaalkii beder ka qayb gashay waxaanu ku tirinaa malaaigta kuwa ugu fadli badan rag noocaasa marka gurmad noocaas baa xagga sariya samada laga soo dejiyo dagaalka galay saas mana waxaa laynoo sheegayaa malaa'igtan la soo dejiyee dagaalka ka qayb gashay iyo gurmadkan miyaa guusha keenay maya ha ictiqaadinina laleeyahay saas mayna guul keenina malaa'igta waxaa loo soo dejiyey horta in bishaaro laydin dareensiiyo laydin bishaareeyo in ilaahay idinla jiro oo ciidan laydiin soo diray oo gurmad idiin yimid bishaaro inay idiin noqoto ta labaad weeyaane qalbigiinnu inuu ku xasilo markaad aragtaan tiradiinnii oo badatay ciidamo idiin yimid gaaladiioo lalaynayo soo qalbigaa ku xasil maayo walitatma'ina bihi quluubikum ujeedadaasaa laga leeyay laakiin guusha iyo libta yaa iska leh wama nasru ilaa min cindi illah saas way macanaa darsiw malaa'igi guul ma keenin gurmadna guul ma keenin idinkuna maydaan keenin ilaahay baa gacanta ku hayo oo keenoo idin siiyey saas way macanaa darsigaasaa layna siinaya id waqti xusnabiyo tastakiituuna aada gargaar weydiisanayseen rabbakum rabbigiin markaad gargaar iyo hiillo weydiisanayseen oo fastajaaba uu ajiibay lakum idinka idin ajiibay nebiga baryadiisii baa laga wadaa alla idinka yeelo idinka aqbalay annii buu idinku aqbalay waata muxuu yidhi rabbi markuu aqbalay annii anigu mumiddukum mid siyaadinayaana idin siyaadinaya bialfin kun baan idin siyaadinaya oo min almalaa'ikati malaa'igta ka mid murdifiina kuwaasoo fangelinaya oo midba mid kale uu faraska gadaashiisa saaray ama maahe murdifiina oo isdaba joogo si isdaba jooga u imaanay wamaa jacalahu allah wamaa jacala muusan yeelin alle maa jacala ma yeelin hu damiirkeenu wuxuu unoqonaya madadka siyaadada iyo gurmadka unoqonaya wamaa jacala muusan yeelin hu gurmadka allahu alle muusan yeelin oo ziyaadadaa kamuusan yeelin ilaa bushraa bishaaro mooye wax kale muusan ka dhigin waa un bishaaro in laydiin bishaaraya daraaddeed wey iyo walitatma'ina inay xasisho daraaddeed bihi gurmadkaa quluubukum qalbiyadiinu inay ku xasilaan iyo taa daraaddeed intaa wey ujeedada malaa'igta loo keenay ayib laakiin nasri iyo guul iyo lib mayna keenine waman nasru libta iyo guushu maynan ahaanin ilaa min cindi illahi ilahay agtiisa mooyaane ilahay agtii mooye meel kale kama imaanin cid kalena gacan kuma hayso ina allaha alle maxaa yeele casiizun waa mid reeye oo qaaliba wey xakiimun oo falsan oo meesha uu dhigayo cizigiisa ilahi subxaana wa tacala xikmad buu ley hada wabilahi tawfiiq w sala allahuma w sllam ala nabiyina muxamedi wala ali w saxbi